asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari aad dhegeysanaysaan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta wargeysada waxyaalaha qur-aan oo star f m aad ka dhegeysataan wargeysada kale ah the daily nation the standard soo xulib aad ka dhegeysataan star f m marka laga reebo sabtada iyo xadda waxaana alab inila socodsiya anigoo ah yuusuf bakat wargeysada qeybaheeda ama qeybihiisa kala duwan ayaan fiirinaynaa wargeysada the daily nation the standard taarikhdan waxay ku beegan tahay afariy labaatanka bisha sagaalaad ee sebtembar sanada labada kun kob iyo labaatanka subax wanaagsan aroori suban qeybaha dambe dhegeystayaashan fursad u siin doona saaka siday kusoo kaakaceen ku abiriseen kuna shahkarsadeen xaaladaha dhammaan isku wada deegaanada tuulooyinka ee iskuulada socdaan waxaa ugu hadalhayo meeshaad ku sugan tahay maqalka idaacadana qeyb ay ka tahay dhegeystal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan subax wanaagsan dhammaantiin wargeyska hore the daily national ku bilaabo saaka bokiisa toddobaad iyo sidoo kale wejiga hore ee wargeyska markaas soo qabsa indhaha wax kaa qabanayaan dhakhtarkii wacnaa ama dhakhtarkii wanaagsanaa ah oo dilay caruurtiisa ah haddaba maxay ku dhacday jemiska gaar ah waxaa markaasi uu ahaa qof isdhexgalka iyo sidoo kale wakhtigiisa ku qaadan jiray mar waliba inuu macaamiishiisa ula kulmo waa dhakhtarke dadka xanuun bukaanada isagoona sidoo kale aada u dhexgeli jiray saaxiibanan la ahaa waxaana sidoo kale ay ku sifeynayaan qaar ka mid a shaqaalihiisa isbitaalka ahaa halkaas intay ku wada sugnaayeen inuu ahaa qof holkar ah oo sidoo kale kaftan lana kaftami jiray shaqaalihii dabcan lagana kaftami jiray shaqaalaha iyo sidoo kale bukaanada xanuunada u imaan jiro si wacanna uu u daaweyn jiray siday xitaa qaar ku sheegayaan dadka uu daaweeyey waxaana ku takhasusay xanuunada haweenka ee kynekolojiska loo yaqaano dhegeystiya waxay ku darayaan in caruurtii sidoo kale uu aada u jeclaa wiilkiisa iyo gabadhiisa laakiin ma la garan kara waxaa ku dhacay in uu dilo caruurtiisa isagoo weligooda dhexmarin muran iyo buuqa xaaskiisa sida qaar ay ku sheegayaan qoysaska dhakhtarkaasi noqotay mid ugu hadalhaynta badan waa kadib markii caruurta uu dilay waxaa la sheegaya haddana caruurta waxaa lagu dilay daawooyin la siiyey ama sun la siiyey kadibna waxaa qofka uu isaga isdilay sida qaar ay ku sheegayaan kadibna isbitaalka loola cararay laakiin ciidamada booliiska ayaa baaritaano ku suman inkastoo walaashiisa ay sheegtay in arrintan qorshahan loo degay lana dilay uusan caruurtiisa dilin dhakhtarka sida wargeyska bukiisa shanaad uu ku qoray faahfaahin macluumaad laakiin maxaa dhacay in qof sidaas dhammaan sifooyinkaasi kala duwan wato buuqi qaali dhibaatana ay sareyrkiisa ka dhex taagneen in haddana caruurtiisa uu dilo isagana uu isdilo wargeyska bukiisa toddobaad uu ku qoray wargeyska the daily nation ganacsatada ayaa halkan waxaa haddana la sheegayaa sida wargeyska bogiisa lixaad uu ku qorayo waxa xanuunadu ay dareemayaan ama ay dareemi doonaan sida wargeyska uu qorayo oo kusoo socoto kadib guddiga canshuuraha ee dalka ee k r a loo yaqaano in ay haddana canshuuro kale dulsaari doonto waxyaalaha la kala qaadaya ee qofka usoo go-ay ama qofka uu sameysanayo ganacsigiisa sida wargeyska bogiisa uu ku qorayo lixaad horaan ahayd kadib markii maxkamadda meesha ka saartay in ganacsatada yaryar aylan dulsaarin canshuuraha ayna ka noqoto mid ka madax bannaan sida guddiga horaa lagula taliyey canshuuraha dalka ee dekliga waxaana tani ay tilmaamaysaa in haddana weji kale horle ay la imanayso guddiga canshuuraha ee dalka k r a kenya revenue authority waxay iminkan canshuuro kale hor leh incomeka waxyaalaha qofka soo gelayo ay doonayaan inay ku qala qaadaan qofka ama sooska waxyaalaha uu helayo wargeyska bukiisa lixaad oo ku qoray wargeyska the daily nation maxkamadda sare halkan waxay ka mamnuucday in golaha wasiirada uusan ka qeybgalin ninka loo xisaray ama madaxweynaha usoo xushay inuu hogaamiyo magaalada nairobi ama caasimada nairobi waa cabdulaahi baadi waxaana maxkamada maxamed baadi waxaana maxkamadda sheegaysaa inay tahay mid xaqdarro ah sidoo kalena waafaqsaneyn sharciga dastuurka dalka sida uu dhigayo madaxweynaha ayaa sidoo kale u jeediyeen in uu ku takrifalayo awoodda iyo sidoo kale waxuu dastuurka u dhigayo waxayna tahay mid ka baxsan sharciga waana faqsanayn oona ogoleyn in lagu xoodgudbo waxa ay ku tilmaamtay inay tahay mid bilaa u ah arrimaha markaasi meel uga dhaca iyo weliba baalamarka sharciga dalka sida ay hadalka u dhigayaan maxkamadda sare dhegeystayaal maxkamadda sare ayaa wax waliba ku tilmaamtay ee ka hormaan karayo dastuurka ama sharciga inay is-hor istaagi doontona marna aysan ogolaan doonin sidii waa dabcan sida markaasi lagu ilaalin lahaa ay kaalin weyn ka saarantahay kana qaadanaysa kaalinteeda baadi ayaa sidoo kale ka mamnuucday in golaha ama golaha wasiirada uusan ka qaybgeli karin ilaa iyo amar dambe ama sidoo kale uu ka qaybgelin karin sharcigana uusan dhegi karin kadib markii madaxweynaha uu usoo doortay in maamulka nairobi howlo qaara shaqooyinka uu ka khafiifiyo gabanaha inkastoo iminkan gabana aysan lahayn nairobi kadib markii golaha m c ada aqalka hoose ee meesha warbixin ay ka gudbiyeen kana qaadeen xilkii gabana mike mbuvi sonko kadibna loo sidaadhiciyay golaha sare ee sanadka ama aqalka sare ee sanadka taasi meesha ka saareen inuusan soonko u qalimin xafiiska inuu sii hayo laakiin iminkan maamulka baadi ama maxamed baadi waa ninka madaxweynaha uu soo magacaada qeybta generaalka ama generaal baadi ayaa iminkan maamulka gacanta ku haya oo markaasi howlaha kala duwan ee nairobi qabyada ka ah oo asaga dhamaystiraya dhegeystayaal sida wargeyska boggiisa saakuu qoraya toddobaad wargeyska the daily nation soo qabso dhegeystayaal wargeyska halkan waxa uu qorayaa boggiisa afraad waxa uu leeyahay waxaa iminkan xisbiyada kala duwan ee dalka ay u suxulduubanayaan sidoo kalena ay ku hardamayaan ama ku dagaalamayaan malaayiinta soo socota ee dhallinyarada ah ee codbixiyaasha noqon doono sida warbixin ay kusoo saartay guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c tan iyo labadi kun toddobiy tobankii waxaa markaasi gooso tiro aada u badan ee dhalinyaro ah ee sanadka soo socda labada kun labaylaatanka inay codadkooda markaasi dhiibtaan waxaana halkan dhegeysaa sida wargeyska uu qorayo ee go-aano kala duwan ay ka gaarayaan codka bixintayaasha inay u bantaan ama u badan doonaan dhalinyarada dalka ama dhalinyarada kuwa markaasi qaatay inta udhexeyso da-dooda sideed iyo labaatan sano jir ilaa iyo labaatan sanlaba iyo labaatan sano jir ayaa ugu badan tirada rasmiga ah ee markaasi goosan doonaan iyadoo bilaabo doonto afarta bisha tobanaad ee sanadan labada kun koo labaatanka warbixinta ama isdiiwaangelinta kuwa codbixiyaasha doonaya in ay codkooda dhiibtaan sanada labada kun laba iyo labaatanka laakiin dhalinyaro ayaa u badan iyadoo ay markaasi xodxodasho xoogan ay ku doonayaan inay ku sameystaan sidii ay kaalin weyna kaga qaadan lahayn sidoo kalena kusoo xarigelin lahayeen dhalinyarada wadanka sanada labada kunaatanka laakiin waxaa leeyahay sidee loo soo jeedin doonaa iyadoo waxyaaro qaar iminkan ay fahmayaan dhalinyarada iyo weliba ciddii wax u qaban karto ciddii yoolkooda mustaqbalkooda iyo aayadooda ka shaqeyn karto oo keliya miyay safartan qaadan doonaan waa sidee tirada rasmiga ee badan ayay she halkan wargeeska uu kaga hadlaya dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal xubinta wargeysada iyo waxyaalaha ay qoraan ayaa soo xoliba ku dhegeystaan oo qeybaha kale aan fursadda u siiyo wargeeska the standard asagana saaka halkan wuxuu ku qorayaan kanana hadlayaa dhegeystayaal wuxuu leeyahay waa gideon moy waa ninka markaas ama ka wada tirsan ururweynaha xisbiga ah ee isbeysiga ah ee one kenyan alliance wuxuu leeyahay waa ninka kanu germanka u ah wuxuu leeyahay kenyaanka waa inay fishaan sidoo kale sugaan arrin markaas aan ku dhawaaqi doono oo farxad gelin karayso isbuuca soo socdo after one week after one after next week ama isbuuca soo socda waxaa maqli doontaan waxaa la markaas nin farxad gelin doono oo mowqifka siyaasadeed wadanka midka u jihaysan doona sida wargeyska boggiisa lixaad uu ku qoray wargeyska the standard wuxuu leeyahay kulan markaasi ee deligate ama xubin oo la kulmay oo halkaasi ku wada shirayeen sidoo kale lagu dardargeliyey in asaga uu kaalin weyn ka qaato uuna u tartamo xilka ugu sare ee wadanka laakiin caqabadaha ayaa is-hortaagan oo is-hayaa ay ka mid tahay in xulufooyinka ama saaxiibadiisa ay ayagana markaasi doonayaan in ay qofka qofka kale ugu ogolaadaan laakiin waa la isku faamilayaa inkastoo guddi dhexdooda ay soo saareen oo arrintan markaasi ka shaqeeyaan bal qofka munaasabka u ah ama u qalmo ama u qalmo in uu xilkaasi qabto ayay iminkan ka heshiinayaan laakiin dadka wuxuu ku wargelinayaa in aysan kurbo aysan gelin oo arrintan ay tahay mid laga shaqaysiinayo lagana guuleysan doono ama lagu guuleysan doono wax waliba ay siyaasadda xisbigan ama hisbeysigooda one kenyan alliance ay ku wada heshiiyeen sida wargeyska boggiisa lixaad uu qoraya wuxuu leeyahay kulamada xisbiyada kala duwan ee markaasi ay qaabsanayaan kaani uu kaga duwnaan doonaa oo waxaa markaasi soo saari doonaa shaqsi dhammaystiran oo aan markaasi kula xisaabtami doono ama sidoo kale la aadi doono sanduuqa codbixiyaasha ay go-aankooda ka gaarayaan sanada labada kun labaylabsanka waxaana ku sugnaa countiga kuwaaleh wuxuu halkaasi kulmay ilaa iyo saddex boqol oo delegates ah oo markaasi kameelaha kala duwan kaga imaadeen halkaasi ay ka arrinsanayeen xisbigooda mustaqbaleed ee siyaasadda labada kun iyadoo qaar ay ku dhiirgelinayaan kuna dardargelinayaan kuna riixayaan in uu isaga markaasi u tartamo xilka isagoo la socdo xildhibaanka faafi cabdikariim ratsi idaacadda star f m dhegeystayaasha qeybaha kala duwan ee ama meelaha kala duwan ay naga dhegeysanayaan subax wanaagsan meel walbaa joogtaan dhegeystayaal bal aan fiiriyo qeybta kale xildhibaanada ayagana waxaa markaasi la sheegaya halkan in ay u jeesteen qeybta markaasi doonta u socoto ama qeybta markaasi trainka uu u soconayo dhegeystayaal waxaana halkan the national assembly waxay jooyi markaasi doon inay ku biiraan qeybta markaasi liisaska guddiga aqalka ee bil ka hor ay markaasi soo saareen in ay recommendation ay ka bixiyaan qeybaha markaasi kala duwan ee baaritaanada tani waxay imaaneysaa kadib markii lacagaha waliba musuq maasuqa qeybaheeda kala duwan baaritaanada ay guddiga ku sameeyayaan una dambeysay midda iminkana doonayaan inay ka ogaadaan kemsa waa kuwa daawada wadanka markaasi soo geliyo sidoo kalena qiimaheeda tayadeeda dusha kala socdo iyadoo lagu sheegay in lacaga balaayiin waa balaayiin shilne ay lunsadeen tanii markii cudurka covid sagaal iyo toban wadanka uu soo galay waxaana sidoo kale waxyo kala duwan ee wadanka in bilooyinka fara badan ay qeyb markaasi lacaga ay ku lunsadeen kagana faa-iideysteen dadka qaar shakhsiyaad qaar sida qeyr ay markaasi ku sheegeen wargeyska bogiisa sideed iyadoo qaar ka mid ah ay u adeegsanayaan xildhibaano oo markaasi fursadaha ay uga markaasi kaga saciidaan kana doonayaan inay ku helaan dhegeystayaal sida wargeyska bogiisa uu ku qoray saaka sideedaad iyo sidoo kale waa bogga sideedaad dhegeystayaal wasaaradda dhulalka sida wargeyska bogiisa standard uu qoraya saaka wuxuu leeyahay wasaaradda dhulalka ayaa soo saartay shatiga dhulalka ee afar boqol oo kun oo titledid ah hal sano gudihiisa sida wasaaradda ay ku sheegayso iyadoo waa dabcan tilaabo waa dhibaato fara badan ee dadkay ku qabeen inay helaan sharciga mashatiyada dhulalka kuwaasoo in badan dhulalka looga dhacay weliba xeebsa iyo nairobi ayaa diradda dowladda ku saareysaa sidii ay u heli lahaayeen tani waxaa fududeysay kadib markii gudiga doorasho waa guddiga raallihaada baarlamaaniga ee dalka ee arrinta dardargelisay sidoo kale miiskay soo saartay in ay ku ogaadaan dad aada u tiro badan oo dholalkooda lagu dacay saafeyna ay martay in qaar ay markaasi si sharci darro ah ay wadooyinka ku galaan halkaasi ay u helayaan wadada saxda ah ee qofka uu ku heli karo warqadihiisa ama shatiyada titleilka idiga waxaana markaas la sheegaya in ay dergedargelinayaan meelaha ugu weyn ee dadka dhibaatada ka haysato kenyaankana u baahan yihiin in xog dhammaystiran ay ka hayaan wasaaradda dholalka ay arrintan ay kala kaashato kuwa markaas municipality-ga iyadoo qeybo kala duwanna ay wadanka u baahan yihiin inay soo dhammaystiraan helaanna sharciyada mashatiyada dholalka dowladda ayaa sheegtay in lacag aada u tiro badan ay ku gelisay kuna qarash garaysay sidii wax loogu qaban lahaa una heli lahaayeen dhulalkooda oo markaasi shahaadaysan oona dhammaystiran dhegeystayaal sida wargeyska boggiisa lixaad uu qorayo dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka qoybarey dhegeysanaysaan dhegeysaa bal qeybaha dhegeystayaasha iminkana fursadu siiyo saaka sida kusoo kacan kuwa barisay maqalka idaacadana qeyb ay ka tahay eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin subax wanaagsan arooryo suban waa inii salaamayaa dabcan si qurux badan aa kusoo kakacdeen kuna wax karsanaysaan inta markaasi bugtana xanuunsanna xanuunka allah ka dulqaado laga dulfeedo una khafiifiyo dabeelahana ka raaciya ayaana ilaahay subxana watacala subaxnimadan oga baryaynaa inta markaasi kurbaysanna kurbadana ilaahay subxaana watacaala uu ka dulfeedo dhegeystayaal qaadka telefoonka dhegeystaha ugu hore saaka subax wanaagsan aan leenahay soo dhow subax wanaagsan waan ku salaamaya walaal asalaamu calaykum yusuf bakar wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu rashiid ibraahim bumwaani rashiid ibraahim ka waran bumaani saakam si nabad ma kusoo kacday nabad baan kusoo kacnay walaalo aad baa loo fiican yahay waadaada maanta qabow yar baa jira laakiin aad baa loo fiican walaalkey aad iyo aad xaalada dhagdhag soo ma ahan xaalada dhegdheg baa walaalkay aadaad umahadsan tahay rashiid pumwani dhegeystahaas u mahadsan yahay walaal soo Halo, dhow assalaamu magaca calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waa bashka xaaji abo oo jooga xagga dheer absalaam yuusuf adiga Bash.
dhegeystayaasha dhammaan Ah, alxamdulilah aad aad baan u fiican nahay mhm
marka wax dhiba maana maqal maanta insha allah ilaahay roob hadla siiyo roobba aada loogu baahan yahay insha allah aamiin aan leenahay bashka umahadsan tahay walaal soo dhowo waan ku salaamaya asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
yuusuf oo subax wanaagsan jimco wanaagsan aa kuleeyahay subax lamid ah jimco lamid ah
waa cali ismaamulka gaarisa cali ismaamulka gaarisa ka waran
alxamdulilah intaan ka warqabo mm
si fiican loo abariista haye dhammaan dhegeystayaasha star f m maxaan leeyahay subax wanaagsan ana subaxda ku waansa aadaad umahadsan tahay caliyow gaariso iga soo wici isagana walaal soo dhowo magacaaga alo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu yuusuf bakar aad baan kuu salaamayaa waan kaa qaadan Magacayga- magacayga waa cabdifataax waxaan ku suganaa xerada qabatooga dhexda se lagu yahay dhagaxli walow waxaa bariga intaan ka warfado deriska dhammaan waxaan kuleeyahay qaadaasaa la marayaa ma garat waa heer sare
Eh, heer sare sidaan la heli karin marka waxaan kuleeyahay biyihii ka waran biyaha dadkay ka qaylinayeen ka waran ma heshaan biyihii
ya biyaha sidee weya
walaal isku socodka gaadiidka iyo biyaha dhammaan waa okay waxaan rajaynaynaa roob kheyr qaba inuu ilaahay noo di- noo diyo aadaad umahadsantahay saaxib xigaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan aan ku salaamaya waan kaa qaada walaal alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale mhm maxamed tawana gaaris dhikaburi maxamed tawane gaarisa ka waran saaxib
aad iyo aada loo fiican yahay nabada lagu soo kacay jawigu waa degan yahay amnigu sidoo kale xaalad sidii rabbi ugu talagalay ku socotaa aad Mhm.
baan idin salaamay dhammaan alxamdulilah axmed dhegabure gaarisa buu mahadsan yahay subax wanaagsan walaal aan ku salaamaya calaykum abubakar asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
saciid taakafa saciid takaba ka waran
nabad alxamdulilah kheyr mhm saaka se lagu yahay takaba
kheyr waay Howla- howlaha dhagdhag soo ma ahan
dhadha waay umahadsan tahay takaba walaal soo dhowo magacaaga asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
waa soo kacala saasa waxay weldoon
lagdheera miya
haa see lagu yahay
waa lagu abri saaxib alxamdulilah nabad barwaaqo xoolihii ma dareereen
haa xawli waa jira iskuul galaaday alxamdulilah
marka waa reerarkii see lagu yahay marka
heerka waa lagu fiicay alxamdulilah barwaaqo bashos waa ku salaamayaa dhegeystaha kale qadka telefoonka walaal soo dhowo magacaaga wadadan walaal magacaygu waa muslimadiow mandheera county muslimo ka waran mandheera county saaka mandheera county waa lagu fiican yahay intaan meeshaan ku sugana intaan noogahay waa nabad baa ka jirto mhm
waa lasku jimaaysanayaa bunki iyo qoloonkii baa noo saaran mhm alxamdulilah maasha allah ilmihii waa u dareen iskuullada dugsiyada saaka waa fasax waa laska ciyaaraya ilmihii ciyaalku ciyaarayaani mm
intaan aan ogahay nabad baa ka jirta bash bash iyo barwaaqo ree mandheera county iyo muslimiinta dhammaan meelay joogaan subax wanaagsan baan leeyahay aad baad mahadsan tahay muslima mandheera county gabadhaas iga soo wacday goorra warkii ayaad maqli doontaan hadduu eebaha raalli ka noqdo bunki iyo saloolkiiba ayaa gabadhaasi sheegaysaa saliidda ilmaha madaxa u maray burunka waa ka xumaaya dhegeystaha kale qadka telefoonka soo dhowan ku salaamaya subax wanaagsan calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waa ku salaam yuusuf bakar waa waan kaa qaaday cumar khiyaar mandheera ka waran
mandheera alxamdulilah si wacan oo wanaagsan loogu abariista ilaahay nabadgelyo waa nasa jawiga aad ayuu u degan yahay mhm ganacsiga waxbarashada wax walba okay waay Mm.
marka dhammaan dhegeystayaasha iyo yuusuf bakar kulli waan salaamaya shukran shukuran dhegeystahaas walaal soo dhowow asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
maa xasan laga helay usmaan xasan dhagaxley ka waran
law alxamdulilah saaka oo naf ka dhibna lama qabo maxaa dhacay
tuubooyinka saaka ma soo dhicin shalay ma soo dhicin maanta waa haleenta uma saaka on waay
maxaa ka dhacay inay tuubooyinka biyo ay keeni la yihiin
wallaahi ma aqaani ma aqaani wallahi yaa u xil saaran
wallahi de kulley maamulaash waxay saaran yihiin laakiin waxay waxay uga qaban lahayn waxaan ma garanayo sanid soo dhowo walaal magacaaga
salaamu calaykum wacalaykum salaam halkay ku sugan tahay
walaal macnaa baa nabadda waay gaarane gaarane soo dhowow see lagu yahay gaarisa
eeguwabarisatee alxamdulilaahi tamaam gaaranow
maasha allah maasha allah alxamdulilah aladi axyaana bacda ma amaatana wa ilayna shuur Mhm.
waa dhulo- waa dhulood wax jira ma ogine Mm.
nabad baa lagu wabaristay oonka iyo rabaa iyo maaragta abaartana allaha naga saaro Mhm.
laakiin hawalhaynta ugu weyn maanta waxaa wey islii ayaan hore sida arig baa iskaga taxaabay dadka jeelka lagu goe wakiil sacdanka magundi ka soo saaray haddana shalay waraaqaa lagu daadayaa laleeyahay war amni ayaa nabad leh war amni amniga ayaa muhiime waxaan leeyahay soomaaliyey is ilaaliya oo feejignaada dhibkii dhibka nigula hayana arka waxay dhib iga gelinina ka feejignaada in leeyahay gaarane aad baad umaadsantahay dhegeystayaal siiqadka telefoonka u dambeeyey waan ku mahadsan yahay dhammaan ku mahadsan yihiin sida qurux badan ay u qayb qaateen sidoo kale aan ku ogaanayna saaka sida kuba- kuwa berisan dhegeystayaasheena sharafta leh qadarinta qaayaha mudan aad ay u mahadsan yihiin dhegeystayaal u diyaar garoo warkii wargeysyada waxaan la socodsiin anigoo ah yuusuf bakat ana aad baad u mahadsan tihiin dhegeystayaal warka kadib qadarada dheheeda waxaana sii xigi doona hadduu eebaha raali ka noqdo dhegeystayaal barnaamijka ogaanka xaalada dalka asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacaddii star f m oodka gobolka waqooyi bari aad dhegeysanaysaan waa maalin jimca jimco wanaagsan meel walbaad joogtaan dunidana ka joogtaan kana maqlaysaan sidoo kale codka idaacadda star f m si wacan ay kuu soo gaarayso waa subaxnimo taarikhda saaka ay ku beegantahay afar iyo labaatanka bisha sagaalaad ee sebteembar sanada labada kun laba iyo labaatanka barnaamijka hogaanka iminka si toos ay noogu bilaabanaya kuna soo dhawaada barnaamijku xidaadiinaya yuusuf bakat laainta saacadda ay kasoo gaarayso tobankii qadar soddonka barqanimo hadduu ee bahraale ka noqda dhegeysan intaas ayaan hawada baaqi kusii ahaan doonaa oona isla gorfeyn doonaa xaaladaha dalka dhegeysan xaliilihii markaasi ugu weynaa ka taagna saakana xiise ayuu la markaasi lahaan doonaa insha allah dhegeystayaasha qeybaha dambe ayaan fursad u siin doonaa si markaasi fikirka aragtida barnaamijka ay uga qayb qaataan cid walibana fikirkeeda aragtidan aan ku dhaweynaya oo aan kusoo waan dhex- waan tixgelinaya waana soo dhaweynayaa dhammaan dhegeystayaasha sharafta leh ee idaacadda mar waliba ku xiran kuna taxan kagana qayb qaata fikrada aragtida saliimka ah kaga dhiibto iyo barnaamijka saaka diirada ku saari doono iyadoo eh, shakhsiyaadka u hanqaltaagaya kursiga sanada labada kun laba iyo labaatanka ee bartamaha ay ku warwareeganayaan Inay kas- ay doonayaan inay kasoo xushaan ama kasoo qaataan qofka shakhsiga ah ee ku-xigeen ay kaga dhigan lahayeen kasoo bilaawtay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto waxa uu ku dulmaraysanaya bartamaha dalka waa xudunta madaxweynaha dalkii madaxweynaha dalka halkuu ka soo jeeday dhegeystayaale halka sidoo kale raila odinga uu sidoo kale qiimeynayo sidoo kalena uu fiirinayo shakhsiga mu- ugu muhiimsan uu soo qa- uu soo qabsan doono ama soo qaadan doono halka kuwa okawan kenya alliance ayagana sidoo kale sida mustilia mudhabari uu sheegay in bartamaha dalka uu qof ay ka soo qaadan doonaan ama ka soo xulan doonaan sida ay hadalka u dhigayaan iyadoo siyaasadda ay iminkan ay ka dhigeen mid ay ku xirantahay bartamaha dalka oo keliya kenya iyo gabadhi markaasi aanway guuru oo in badan laga shakisanaa halka ay u jihaysan doonto ayadana xaqiijisay sidoo kalena sheegtay inay ku biirayso xisbiga madaxweyne ku-xigeenka dalka u d a oo markaasi ah mush- eh, xisbiga imikan ugu cadcad ee dhanka siyaasadda uu wato madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto shakhsiyadda keliya ah ama dadka keliya markaasi la su- sugaya sababta iyo habka ay cidda ka dambeysay inay soo xirigeliyaan iyo weliba taageerayaasha ay markaasi iminkan uu ku lumin karo madaxweyne ku- waaba ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga bartamaha dalka iyadoo sidoo kale u suxul duubanayaan dhammaantood inay shakhsi ay ka soo qabtaan si ay codadka ugu tirada badan ay ka helaan waana meelaha markaas codadka faraha badan ay ka soo bixi karaan kana heli karaan dhegeystayaal musale mudhabadi asagana sidoo kale waxa uu fursada markaasi kaga raadsanaya si siyaasadaysanna uga hadligaya khilaafka madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo sidoo kale madaxweynaha dalka ee qaar markaasi khubarada dhanka siyaasadda ka faallada ama ka- eh, khubarada dhanka siyaasadda kaga hadla kuna sheegayaan inaysan sax ka ahayn hadalka sax uu markaasi musale mudhabadi uu kaga jeediyay hogaamiyaha xisbiga a n c musale mudhabadi sheegana in khilaafka u dhexeeya madaxweynaha dalka uhuru kenyaata iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa william ruto ay sababi karto in dhibaato ay waddanka u horseedo mudhabadi ayaa tilmaamay in khatar ay tahay haddii uu kala qaybsanaanta ee dabcan soo kala dhexgalo madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa wadanka sare u- oo hore usiisan con karin inkastoo madaxweynaha uu ku- ee dalka ee mudaxileedkiisa ee markaas ay ku egtahay sanada labada kun laba iyo labaatanka qofka shakhsiga markaasi guddiga doorashooyinka xuduudaha ay ku dhawaaqdo oo een matalayo oo markaasi uu ku wareejiyo maamulka madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dabcan waa ra-iisul wasaarihii oo dabcan waa muslim mudhabadi ayaa dalka sheegay in ay kala duwanaanshuhu uhuru iyo ruto ay saameyn karto dhaqaalaha rayidka uguna dambeyn curyaamin karto adeegyada la fulinayo dadweynaha muslim mudhabadi oo halkan mar- dabcan kulamo kala duwan la qaadanaya bartamaha dalka halkaasi oo ay ku noqnoqonayaan dhammaantood laakiin muslim mudhabadi wuxuu sheegayaa in ma- shakhsiyaadka keliya ee bartamaha dalka ay ku soo qaadan karaan kuna soo xulan karaan ay tahay midka ugu muhiimsan ee dhammaantu ay isku wada raacsan yihiin siyaasiyiinta ugu sumcada badan ama ugu ha- te- waxteed- waxqabadka badan ayuu halkaasi kula kulmayaan haddii aan dhanka kale bartamaha dhegeysan qaybta kale aan kaga firina gabadha markaasi ee gabanaha ka ah kauntiga Kia- waa dab- dabcan waa kauntiga kerinyaga aan wayguru oo sidoo kale horaanna aada xulafo u lahayd madaxweynaha dalka uhuru kenyaata iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka sidoo kale dardargelinaysay hindisaha warbixinta guddiga dibheshiisiinta mideynta shacabka ee b b i-da laakiin daaqada ka turtay maxkamadda raacfaanka iyo maxkamadda sare ee dhegeysaal kadib markii lagu sheegay inay baalmarsan tahay sidoo kalena ay kasan ka turjumayn warbixinta warbixinada kala duwan ee lasoo saaray guddiga dibheshiisiinta mideynta shacabka ee b b i-di ee markaas waqti fara badan juhdi lagu geliyey sidii wax ayna kaga hadlaysa kaga turjumaysay geedi socodka wax ka beddelka dastuurka dalka maxkamadda waxay sheegtay inay tahay mid baarmarsan sidoo kale meel kaga dhacay dastuurka labada kun iyo tobanka iminka waddanka lagu dhaqmayo dhegeystayaal waxay sheegtay inay keliya markaasi ay ku taageerayso hadanaha iyo weliba rabitaanka shacabka ee ay rabaan kenyaanka ama sidoo kale kerinyaaga waxaana ay sheegtay inay markaasi ay soo noqon doonto sidoo kalena ay ayaga go-aankooda ay ku xiran tahay sida tillaabada ay keliya ku qaadi karayaan waxaana ay sheegtay xaqiijisay in ay go-aanka dhegaystayaal halkan dhegaysta waxay sheegtay gabadha aanway guuro waa gabanaha kauntiga kerinyaga waxay sheegtay go-aanka ayaga keliya ay qaadan karaan ay sidoo kale ay ayada samayn karto inuu wi- u wajahaysan karto waxa ay jecel yihiin qaran qaban karto haddii ay tahay xisbi ayaga ay wataan waxay sheegtay sidoo kalena ku tilmaamtay in xisbiga ay wata shacabkeeda kerinyaga in ay gelayso waxayna sidoo kale doorteen xisbiga madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo u d a dhegeystayaal kerinyaga waxay qayb ka tahay bartamaha dalka waana meelaha markaasi aad u eh, eh, markaasi loogu tashanayo iyo weliba cidda markaasi ay ku tashanayaan ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo sidoo kale wan- wan- waa xisbiga one kenyan alliance ee musalim mudhabadi uu sheegay in shakhsi halkan uu ka soo bixi doono bartamaha dalka waana meelaha markaasi kuuraha kuuraha ama codbixinta ee ee aadku badan ay ku tashanayaan haddii halkaasi hal shakhsi uu helo waxay markaasi tu- ka turjumaysaa ama tirada faraha badan ee ka- ee halkaas uu ka helo uu noqonayso qofka ugu badan ee ka soo bixi karo noqon karana madaxweynaha inkastoo halkan aysan soo gelin madaxweynaha dalka iminkan talada haya madaxre- waa dabcan madaxweynaha dalka iminkan talada haya ee uhuru kenyatta maamulkiisa dhegaystayaal inkastoo laakiin uu madaxweynaha sidoo kale uusan rabin in uu agoonnimo kaga tago bartamaha dalka waana sidoo kale doonaya inuu ku qanciyo shakhsiyaadka ugu sumcada dheer uguna muhiimsan inuu ku soo qaato kuna ay kuna taageeraan doorashada ayna u muuqato ra-iisul wasaarihii hore dalka raa'ila odinga heshiiskii labada kun sideed iyo tobankii dhexmaray ee ku- ay doonayaan inay kaga faa'iidaystaan bartamaha dalka dhegaystayaal haddaba bartamaha dalka wax walba lagu xiray haddii aan markaasi faa'iidaha iyo waxa ee shakhsiyaadkan ay saddexda aan soo qabsana dhegaystayaal waana ma- waa madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga musalia mudhabadi one kenyan alliance ka tirsan dhegaystayaal waxay dhammaan ay ku noq- eh, ku sheegeen sidoo kale ku noqnoqonayaan bartamaha dalka haddaba markaan fiirno gobolka waqooyi bari maxaa ma la joogaa waqti iminkan diiradda lagu saari lahaa laga- la- sidoo laguna soo xulan lahaa shaqsi ka soo jeeda waqooyiga dalka in madaxweyne ku-xigeen laga soo xusho iyadoo madaxda ku waa dabcan madaxda ku ku wada u han- waa dabcan ku- u hanqaltaagaya jagada ugu sare ee dalka ee ku du- dabca ku dulmeereysanayaan bartamaha dalka waxay tahay sababta ay gobolka waqooyi bari aysan diiradda loogu saaraynin in shaksi ugu sumcada badan oo ay kusoo qabsa ay kusoo qabsadaan sidoo kalena gorgortan halkaasi uusan lagula gelin mana la joogaa in lagu tashado waqooyiga dalka in miiska xaajad wadaxaajoodka ay soo saartaan ama xaajadooda ay soo saartaan sidii na lagu dhici dabcan ay ku dhici karta shacabkana oga dhiidhin karaan in shaksi sumcad ku leh waqooyiga dalka ama waqooyi bari laga soo xusho madaxweyne ku-xigeenka sidee looga dhaadhicin karaa shakhsiyaadka u hanqaltaagayo yaana laga doonaa inay waddadaas u hoggaansamaan waa qodobka dooda saakan isweydiinayna dhegeystayaal maxay tahay mar waliba in looga noqnoqonayo bartamaha dalka waa halka madaxweynaha iyo weliba meelaha kuuraha faraha badan ama codbixinta ay ka soo baxayso laakiin maxay tahay sidoo kale madaxa ee kor ugu qaadi la-dahay gobolka waqooyi bari ama gobolka waqooyiga dalka haddaba mana joogaa wakhtigii iminka diiradda la saari lahaa laguna soxulan lahaa shaksi ka soo jeeda waqooyiga dalka in madaxweyne ku-xigeen laga soo lagu soo xusho ama laga dhigto iyadoo madaxda kuwooda ugu xanqaltaagaya jagadaha ugu sare ee dalka ay ku dulmeeraysanayaan sidoo kale ku noqnoqonayaan bartamaha dalka mana la joogaa in lagu tashado waqooyiga dalka waxayna tashigooda hoos ugu hooseysaa miiskan wadaxaajoodka ay usoo saari la'yihiin shaksiga iyo sidoo kale inay gorgortan ay kula galaan ugu horeysa dadka shacabka iyo sidoo kale dadka markaasi siyaasiyiinta ku sumcada leh sidoo kalena awoodda ku leh dalka sideena loogu dhaadhicin karaa shacabka oogana dhiidhin karaan in ay markaasi ay ka dhabeeyaan in shaksi gobolka waqooyi bari laga dhigo qof madaxweyne ku-xigeen ah waa waqooyiga dalka dhegaystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal waxaan sidoo kale rabnaa inaan kala ogaano bal sababta ee gobolka waqooyi bari ay shakhsiyaadka iyo weliba meelaha markaasi ee siyaasiyiinta kuwa u hanqaltaagaya xilalka sare ay ugu dulmeeraysanayaan sidoo kale ugu noqnoqonayaan bartamaha dalka iyagoo heshiise kala duwan la gelayo sidoo kale doonayaan inay kasoo qaabta ee kasoo xushaan kana soo qaataan maysan ahayn in sidoo kale diiradda lagu saaro oo halkaasi lagu marmaraysto oo lagu noqdo gobolka waqooyi bari ama waqooyiga dalka sidii qof shakhsiya ay halkaasi ku matalan ay kasoo qaataan kuna soo xushaan maxaa markaasi diidaya maxaana hoos u dhigaya maxayna suurtagal isan u noqon karin waa arrimahan saaka isweydiinayna dhegaystayaal iyadoo shacabka xilib ay ku xiran yihiin sida aan horaanba aan ku sheegay dhegaystayaal gabadhan ay ku xaqiijisay waa gabadha gafanaha kauntiga ka ah kirinyaaga aan wayguuru aan weyguur waxay sheegtay inay rabitaanka shacabkeeda keli wax walba ay ku xiran yihiin kagana dhabaynayso maxay arrintaas ula jeedaa bal marka hore aan wada dhegaysano aan weyguur iyo weliba shaksiga iyo sababta ay arrinkaas u dhahday ni watu wangapi watanirudisha 2022 kama gavana wa Kirinyaga? Mtanirudisha? Mulinisikia nikisema mimi nasikiza watu wa Kirinyaga, simulisikia? na nikasema mimi nitafanya vile watu wa Kirinyaga wanase mimi nitawauliza ndugu zangu na dada zangu, kwa sababu nasikia mumesema mtanirudisha. Munataka nikuje na chama gani huku Kirinyaga? Nikuje na chama gani huku Kirinyaga? Nikikuja na hiyo chama mtanirudisha? Wangapi watanirudisha kwa viti ya 2022? Mimi nitasema sio mimi, nilisema na, nauliza wananchi vile wananchi wanasema, hiyo ndio njia tutafuata, si ndio? Mungu mwingine ambaye niliangusha mwaka wa 2017, si ndio? Alikuwa amekuja tung'ang'ang'ana, nikamwangusha. Sasa nasikia anarudi ati anataka kiti ya gavana ya 2017. Munataka nimwambie nini? Nimwambie nini? Nimwambie apumzike eh? ile kazi tunasikia amepewa ya kuongea ongea huko, aendelee na hiyo ya kuongea, si ndio? Lakini Kirenyaga kiti ya gavana iko na mwenyewe, si ndio? Kiti ya gavana 2022 Kirenyaga tunapatia nani? Tunapatia nani? Kwa Kiswahili nikisema minji minji, mnasema kazi iongee, nikisema kazi iongee, mnasema minji minji minji kiminji minji kazi iongee.
Gavana alisema anasikiza watu wa Kirinyaga, si ndio? Na ukiangalia mahali mahali popote unasikia, ukienda unasikia watu wakikwambia ukitaka kuja kuitiza kiti u- uje ukiwa juu ya wheelbarrow, ama si namna hiyo? Kwa hivyo gavana, ningekwambia kitu moja, ndogeiteo kionoria, ukisikia wenye wajiku wamekwambia ingia hapo, hawa ndo mtakuwa nao, hao ndo wali, hao ndo walitetea yule hasura mkubwa, hao ndio watakutetea wewe. Kaa hapo kwa wheelbarrow, tumalize safari.
oo waa dhegeysan siyaasadda hadda- dalka iyo weliba bartamaha dalka waxay sheegaysaa ama sheegayaan in ay rabitaanka shacabkooda keli ah ay waddada ku mari karaan hadda markaan isku barbarigna rabitaanka dadka ee kenyaanka kale iyo weliba kuwa waqooyiga bari ee dalka waqooyiga dalka maxaa farqi u kala dhexeeya dhegeystayaal iyo weliba sida horaan aan ku sheegay goloolanka weliba sida markaas dadka ay ugu suxulduubanayaan ama shakhsiyaadka u hol- u hanqaltaagaya s- kursiga ugu sare dalka oo markii loo fiiriyo in halkaasi lagu malmaraysanayo sidoo kale nagu noq- lagu noq- noqonayo meelaha sidoo kalena lala heshiinayo oo ballan- ballamo kala duwan ah loola gelayo maysan habbooneyn gobolka waqooyi bari in ballamo loola galo raila uu la galo madaxweyne koox-xogeenka dalka uu la galo iyo weliba xisbiga one kenyan alliance iyagana ay la galaan si markaasi codadkooda loogu tashado miiskana ay la fuulaan la wana- wadaxaajood dhanna ay g- markaasi la sameeyaan sidii howsha ee madaxtinimada sidoo kale ay ugu fududaato maxaa hoos u dhigaya maxaana u diidayaa waa arrimaha aan saaka isweydiinayna dhegaystayaal ee qodobka doodda barnaamijka iyadoo markaasi qof waliba danahiisa siyaasadeed uu fiirinayo sidoo kalena uu doonayo inuu xisbiyada kala duwan ama xisbigiisa qofka uu ku- uu uu ku meelmariyo waxa uu fiirinaya meelaha co- codadka ugu badan laakiin waxaa markaas meelo qaar aansan danan iskaga dhigin oo sidoo kale ballamo kale ee looga qaado markii la fu- markii la gaarana wakhtigeedanasan loo fulinin waxaa ka mid ah gobolka waqooyi bari dhegaystayaal ama waqooyiga dalka inay markaasi kaga dambeeyaan gobollada kale waxaana markaasi keenaysaa heshiis xumida iyo weliba tanaasul la-aanta mararka qaar ee ka dhacda iyo weliba waxyaalaha aan horaa dabcan waxyaalaha aan markaasi qofka iyo shakhsigiisa iyo weliba deegaankiisa ee horumarinta uusan ola rabin iyadoo loo marayo dad- dadka shi- siyaasiyiinta iyo weliba dadka ayaga kuurahooda ay dhiibanayaan isku imaatinka heshiisyada gobolka waqooyi bari wax weliba ay ku xiran tahay dhegaystayaal haddaba maxaa ma la joogaa wakhti iminka diradda lagu saari lahaa laguna dabcan soo xulan lahaa shakhsi ka soo jeeda waqooyiga dalka ama waqooyi bari in madaxweynenimo ku-xigeen madaxweyne ku-xigeen markaasi lagu soo xusho lagana dhigto iyadoo madaxda kuwooda ugu hanqaltaagayo ama u hanqaltaagayaan jagada ugu sare ee dalka ee madaxtinimada ay ku dulmaraysanayaan bartamaha dalka iyo gobollada kale halka gobolka waqooyi bari iyagana diradda aysan ku saaraynin oo keli ay fiirsanayaan xildhibaanadooda xildhibaanka adigaa soo daran laakiin qeybka heer sare ee dowladnimada ama madaxtinimada qeybteeda halkay ka geli karaan maqaam sidii ay markaasi ay kaga jiraan kenyaanka kale mana la joogaa in lagu tashado waqooyiga dalka in miiskooda xaajoodka ay la fuulaan shakhsiyaadka u halta- u hanqaltaagayo sidina markaasi ay ku dhiidhin karaan kagana dhaadhicin karaan shacabka ogana dhiidhin karaan inay markaasi dadka ho- horumar ku dabcan dadka kale ay kaga sarreeyaan codkoodana ay ka muujin karaan kagana t- tashan karaan sida hadda gabadha ee countiga kerinyaga ay sheegtay inaysan la socon karin shacabka la-aantooda waxayna sheegtay halka ay ugu hogaamiyaan in ay keliya qaadi karto waddadeeda waa guuru oo carabka ku adkaystay in dadweynaha laga doonayo in arrin kasta oo taagan ay markaasi dhexdhexaad ay ka noqdaan oo sidoo kale shakhsiga iyo weliba dadka ay dooranayaan ayagoo keliya ay go'aan ka gaari karayaan waxaana dhanka kale xoostay in la- ay markaasi ay xa- xa- ka xa- ay xa- hoosta ka xariiqday in mustaqbalkeeda siyaasadda sanadda labada kun laba iyo labaatanka uu ku xiran yahay rabitaanka shacabka waa sida hadalka u dhigtay oo codkadan aad ku maqlayseen ay matasho dhegaystayaal waana gabadha markaasi mararka qaar ay la sheegayo in xanxanta qaar soo baxayso laga yaabo inay noqoto madaxweyne ku-xigeen waa suurtagalnimada weliba sida dadka ay saadaalinayaan waa dhanka ha- dumarka dhegaystayaal waa guur oo xusay in dadweynaha ku nool kerinyaga ay yihiin codbixiyaal mudan in la tixgeliyo rabitaankooda sida awgeedna aynan qaadin tallaabo siyaasadeed ay wadatashi la samaynin ama wadatashi la-aan aysan la samayn kar- samaynin dadkeeda in ay wax waliba aysan fulin karin qorshena ay iska iska gaari karin ma- lamid ma ma tahay hadallada gabadhaasi ka soo yaraada kuwa waqooyi bari mise go'aanada adiga waqooyi bari waa lagu gaara keli waxaa lagaa dhaadhiciyaa sidii oo codkaada dadka kale aad u siin lahayd adigoo heshiis san la wada saxiixan waxgaradka dhallinyarada dumarka culummada iyo duqeyshinka iyo weliba kuwa dadka halkaasi sumcadda ku leh oo waxgaradka iyo wax fahmi kara waqooyiga dalka ay iskugu wada imaadaan sidoo kalena ay isla fadhiistaan mowqif siyaasadeed oo hal dhisan markii laga soo tegay qabyaaladda iyo weliba go-aankooda ay ka soo saartaan shakhsiyaadka rabitaankooda ay ku soo xulan karaan sidoo kalena ay gorgortan siyaasadeed kula geli karaan iyagoo u doorbidaya sidoo kalena raadinayo in waqooyiga dalka ay ku soo xushaan kuna soo qaataan qof madaxweynenimo kuxuge waa dabcan madaxweyne ku-xigeen oo ugu dooran karo dadka weliba waqooyiga dalka ka soo jeedo iyadoo weligeed halkaas aysan ka soo dhicin ama sidoo kale lagu arag waqooyiga dalka in ay madaxtinimo ee dalka ka qabtaan kan jegada ugu sare ee wadanka arrimahaas ayaan saaka diiradda ku saarana kagana gorfaynana barnaamijka ku gorfayna dhammaanteen qeybaha dambe markaan isku soo laabana dhegeystayaal hadduu eebah raalli ka noqda hayga dheeraan hayga fogaanin mawjadan ha iska bedelin warkii ayaan wada dhegeysan doonaa ee sagaalka subaxna fadamalaki kadib qadadka telefoonada waa qadadka telefoonada dhegeystayaasha u furi doonaa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan barnaamijka xadaadihinaya yuusuf bakat idaacadda star f m codka gobolka waqooyi ayaa weli dhegeysanaysaan dhegeysan barnaamijka hogaanka warkii ayaa soo dhegeysanay weliba qadaradii dhahyada dib iskugu soo laabana dhegeystayaasha sharafta leh qaayaha qadarinta mudan dhegeystayaal maalin jimcaha dhegeystayaal xaaladda dalkan barnaamijka diiradda ku saarana kaga hadlanayna weliba dhanka gobolka waqooyi bari saameynta culisada markaasi ka taagan dhanka siyaasadda iyo weliba siyaasad xumida hayso maxay tahay xagama la joogaa wakhti iminkan diiradda lagu saari lahaa laguna soo xulan lahaa shaksi ka soo jeeda waqooyiga dalka ama waqooyi bari loo soo xusho in madaxweyne ku-xigeen lagu soo xusho iyadoo madaxda ku wada markaas u hanqaltaagaya jegada ugu sare dalka ay ku dulmeeraysanaya ama sidoo kale ku noqnoqonayaan bartamaha dalka maxay tahay sababta gobolka waqooyi bari aan hamigooda ama sidoo kale siyaasadooda aysan hel saraysan uga gaarin maxay tahay dadka shacabka waxyaalaha markaas ay kaga dhiidhin karaan sidoo kale ay ku soo saari karaan sidii dadka indhaha loogu furo siyaasiyiinta iyo weliba kuwa u hanqaltaaga siyaasadda ah waana madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto wuxuu ku noqnoqonaya sidoo kale uu raadinayaa qofka shaksiga uu ku soo qaadan lahaa kuna soo xulan lahaa halka raila odinga wuxuu sidoo kale raadinaya qofka shaksigii raaligsidoo kale uu raalli kaga yahay madaxweynaha dalka uhuru kenyaata halka sidoo kale musale mudhabadi oo asagana cod markaas uu kaga raadsanaya waana xisbiga one kenya alliance bartamaha dalka uu sheegaya in waa qasab uu kaga dhigayo in shaksi bartamaha kenya ka soo jeedo in madaxweyne ku-xigeen laga soo xusho lagana dhigto caawa gobolladii kale weliba gobolka waqooyi bari maxaa dhacay oo hoos dhac weyn xoogan ugu imaanaya sababta maxay tahay sida aa ku maqlaysanba gabadha dabcan gabanaha ka akauntiga karinyaaga waxay sheegtay in aan tilaabo la qaadi karin sidoo kale aysan la socon karin ilaa go-aanka dadka shacabka halkaasi ku dhaqan ay ka gaaraan waxay sidoo kale sheegtay waana gabadha markaasi samacadda saameynta weyneed ay ku lahayd dalka ee ku aadda madaxweynaha dalka uhuru kenyaata iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga waana gabadhii u ololin jirtay warbixinta guddiga dib heshiisiinta mideynta shacabka waa gabadhii kaga soo horjeeday siyaasadda madaxweyne ku-xigeenka dalka maantana waxay sidoo kale sheegaysaa in shacabka rabitaankooda keliya ay ku socoto ayada wixii hore aysan ahayd arrin mala awaal ah waxaa sidoo kale dadka ka dhaadhicinaysaa xisbiga ayaga ay rabaan ay jecel yihiin in ay qayb ay kaga noqoto sidoo kale ay ku biirto weli waxaa sidoo kale bartamaha ka socda arrin siyaasadeed ee markaasi lagu shakhsiyaadka iyo weliba xudxudasho xoogan iyo weliba sidii dadka waana meesha iminkana noqonayso in markaasi madaxweynaha legasi uu kaga jogo madaxweynaha ma doonayo in bartamaha dalka uu agoonnimo kaga joogo ilaan hadda asaga ayaa abba u ah inkastoo qaarkood ay markaasi kasoo horjeedaan sidoo kalena u dha- u hoggaansan yihiin ama u hoggaansan yihiin madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto laakiin halkaas iminka waa lagu sii badanaa oo sidoo kale waa lagu sii yaacayaa waxaa markaasi kusoo biiray horaan waxaa sidoo kale galaankalkeeda xooganeed kusii ama sumcadeeda ku lahaa madaxweynaha ku-xigeenka william ruto xisbigiisana sidoo kale halkaasi ka shaqaynaya iminka raila odinga ayaa halkaasi ku noqnoqonaya muslim w one kenyan alliance xisbigaasi ka tirsan asagana wuxuu leeyahy waa qasab in shakhsi halkaasi kasoo jeedo oo lagu doorto lagu soo qaato inuu madaxweyne ku-xigeen laga dhigto arrinta ayaa isqabanla isfahmila dhegaystayaal laakiin waxaan anaga u fiirinaynaa hadalka dadka qaar ee bartamaha dalka iyo waxyaalaha markaasi u dadkooda shacabkooda u raadinayaan maxaa kaga duway kuwa waqooyi bari maxay tahay sababtii weliba xisaab la-aanta xisaabtam la-aanta ka jirta dad- dadka shakhsiyowga ama shakhsiga ama shakhsiyaadka u tartamaya jagada ugu sare dalka madaxtinimada ay xisaabtan xoogan oo la geli layihiin iyo weliba inay qasab ay kaga dhigaan in bar- eh, in markaasi lagu soo xosho gor ama qof laga soo xosho madaxweyne ku-xigeenka haddaysan ahayn madaxweynimo madaxweyne ku-xigeenna laga soo doorto bartamaha ah, dabcan laga soo doorto waa waqooyiga dalka ama waqooyi bari maxaa u diidayaa sideena shacabka uga dhiidhin karaan arrintana hal markaasi uga heli karaan ilaan waxaa loo baahan yahay in markaasi isdhexgal isku dhaf xoogan ee markaasi qowmiyadaha kale bulshooyinka kale ee markaasi dadka hirarka ama xi- xilkaas ugu sar wadanka qabanayo inay sidoo kale ka muuqato sidoo kalena laga dhex arko waqooyiga dalka waana waqooyi bari dhegaystayaal iyadoo dhul weyn ay ku fadhido laakiin dadka qaar waxay tilmaameen in dad shacab ama dad xoogan halkaas aysan ku firnayn oo dad kale lagu tilmaamo dad gaaraya saddex dhibic wax mi- ah, waa- iyo weliba wax sii raaco milyan waa dad kuwa markaas codbixiyaasha ama kuwa codka dhiibta dhegaystayaal arrintaas ayaan isla fiirinaynaa oo fiirinaynaa sababta iyo halka ay markaasi shakhsiyaadka siyaasiyiinta culamaa diinka waxadgaradka dumarka dhallinyarada dhammaan dadkaasi cuqaasha ay u fahmi layihiin sababta gobolka waqooyi bari u dambayso iyo waxaa markaasi lagu gaarsiin karaa inay weliba gorgortan siyaasadeed lala gala siyaasiyiinta uu hanqaltaagayo xilka ugu sare wadanka waxaa markaasi ka hortaagan iyo waxaa u dhimayo mana la jooga waqtigeeda waxaana markaasi wadaxaajoodka miiska ay la soo saaran karaan iyadoo markaasi adeegsanaya dadka ugu sumcadda badan waxgaradka siyaasiyiinta cuqaasha iyo weliba culammada dhegaystayaal iyo haweenka dhallinyarada dhammaan ayagoo dhal iyo weliba dadka loo adeegsanayo in dadka runta loo sheego oo arrin kaft- kaftan iyo sheeke sheeke loogala baxo sida markaasi la mid looga dhiga bartamaha sida iminka loogu dulmaraysanayo ama loogu wareeganayo in la mid ay noqoto gobolka waqooyiga dalka ama kuwa n f d loo yaqaano dhegaystayaal aadka teleefoonadan dhegaystayaasha siinaya eber toddoba eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan star f m ayaa dhegaysanaysaan dhegaystayaasha fikirkooda aragtida waan soo dhaweynaya dhegaystal barnaamijka bakada ayaa daadinaya laakiin marka hore aan dhegaysano codka gabadha aan wayguuru waxyaalaha markaas ayada ka hadlayso si- kuna sheegayso in ay markaas rabitaanka shacabka ay markaasi ku socoto kuna dhadhicin karayso dadkeeda iyo weliba sida ayada ay doonayso ay keli ay ku gaari karto inay hogaanka wadanka u qabato ee rabitaanka shacabka ay keli ay ku xiran tahay waxay doonaysaa inay markaasi mustaqbalka siyaasadeed waliba aysan ah, lagu xiran qofka shakhsigiisa uusan wadan karin laakiin ay ku xiran tahay dadka in laga qeybgeliyo ah, sidoo kalena loo bandhigo waxyaalaha ayaga ay rabaan waxay sidoo kale hadalka aad ku maqli doontaan dhegaysaa codkeeda iniin sii daayin doonaaye waxay sheegaysaa dadka weydinaysaa maxaa rabtaan xisbigee rabtaan waxaa sidoo kale ay leeyihiin waxaan rabnaa xisbiga u d a waa xisbiga markaasi madaxweyne ku-xigeenka william ruto waxay sheegaysaa okay xus- waan codsigiina waan tixgelinayaa halkaasna ayaan aadaya aniga halkaas ayaana sidoo kale isku soo sharaxayaa inkastoo qaar markaasi ay leeyihiin waxaa mar madaxweyne ku-xigeenka dalka uu halkaasi ka fiirsanaya shakhsiga ugu sumcadda badan sidoo kalena oo markaasi een, ku raal- raalli ay kaga yihiin sidoo kale taageersan yihiin bartamaha dalka in q- qof halkaas uu ka soo qaato ama ka soo xusho waxaa halkaas sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka da- waa dabcan ra-iisul wasaarihii hore raalli hada wasiir- waa ra-iisul wasaarihii hore dalka raa'ila odinga madaxa xisbiga o d m mucaaradkii waa wakhtigii labada kun saddex iyo tobankii labada kun toddoba iyo tobankii laakiin labada kun siddeed iyo tobankii heshiis madaxweynaha uu la galay la saxiixday ah, sidii wadanka markaasi loo hogaamin lahaa laguna wadi lahaa laguna dhisi lahaa ay ku wada heshiiyeen ayaa haddana waxaa markaasi uu asagana doonaya sidii madaxweynaha uu kaga raaligelinaya in shakhsi halkaas uu ka soo qaato kuna xesho sidoo kale madaxweyne taageero uu ku siiyo sanadiisa labada kun laba iyo labaatanka wakhtiga doorashada wadanka ka dhicayso waxaana markaasi halka Uhuru- uu markaasi ka doonaya madaxweynaha uhuru kenyatta insan agoonnimo uu bartamaha kaga tegin laakiin shaksi ay ku kalsoon yihiin sidoo kale isku raaceen inay ka soo qaataan dhegaystayaal oo una muuqato markaasi inay shakhsiyaadka la kala xulanayo sidoo kalena ay tahay mid dhammaan raaligelin ka yihiin ama raaligelin ka bu- buuxda ka siin karayso sidoo kalena ku- ay ku qanacsan yihiin dadka bartamaha dalka in qof madaxweyne ku-xigeen halkaas uu ka soo baxo halka muslim mudabari asagana ballan uu kaga qaaday in shakhsiga ah, qofka madaxweyne ku-xigeenimo ay u soo qaadan doonaan kasoo jeedid uu kasoo jeedo bartamaha dalka iyagoo aragtida iyo rabitaankooda sidoo kale ay ku soo qaadan doonaan laakiin uu sheegay in meel kale aysan u jeedin kagana em, dabcan ay kaga aadaynin ilaa qofka ay doonayaan dadka bartamaha dalka ay ku soo qaataan siyaasadooda labada kun laba iyo labaatanka ay markaas u kala sheegayaan oo keliya kaga raaligelinayaan qofka bartamaha keliya ay ku soo qaataan haddaba iyadoo halkaasi hardanka xoogan ee ka socoto layskuna hardamayo mar waliba lagu noqnoqonaya halkaasi oo dadka markaasi loo kala sheegayo arrimaha markaasi shakhsiyaadka ay kala wataan kuna doonayaan in ay eh, kaga dhibayaan mustaqbalkooda nolosha eh, siyaasadeed ee hogaamiyaasha waddanka madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto madaxa xisbiga odm raila odinga madaxa xisbiga a n c musalia mudhabadi oona hadda iminka ka ka watirsan is- isbahaysiga markaasi one kenyan alliance haddaba markaan dib u fiirino u milicsano waxaa ka imaan kara gobolka waqooyi bari iyadoo aan kuu sheegay horaan in lagu dulmeeraysanay bartamaha dalka waxaa sidoo kale lagu dulmeraysan lagu dulmeeraysan la'yahay gobolka waqooyi bari gobolka dalka ama waqooyiga dalka dhegaysa lagu dulmeeraysan la'yahay maxaa keenaya ayaana halkaas isdhigay hadda ma laga jo- ma la joogaa waktigii iminkan diiradda lagu saari lahaa lagu la- sidoo kale laguna soo xulan lahaa shaksiga kus- kasoo jee- ama shaksi ka soo jeeda waqooyiga dalka in madaxweyne ku- waa- madaxweyne ku-xigeen laga soo xusho waqooyiga dalka ama waqooyi bari iyadoo madaxda ku- waa- waa dama madaxda ku ku wada ugu hanqa- waa dabcan kuwada u hanqaltaagayo jagada ugu sare ee waddanka ama dalka ay ku du- ay ku dulmeeraysanayaan ho- bartamaha dalka mana la joogaa in lagu tashado waqooyiga dalka miiskooda xaajoodka in arrimahooda ay soo wada saaraan sidoo kale sharad ay kaga dhigaan in qofka uu markaasi xilka madaxtinimada hadday tahay ruto hadday tahay raila odinga iyo sidoo kale hadday tahay musenia mudhabari isbaysiga ama xis- isxisbiga markaasi ee as one kenyan alliance in ay kala heshiiyaan waqooyiga dalka ama waqooyi bari ama n f d in oo qof madaxweynema ku-xigeen halkaas u soo qaataan kuna heshiiyaan siin karaan dhammaan min saqiir iyo kabiir ama kan u yar iyo kan weyn baa cid- ciddii markaasi ah, codkooda ama taageero ah oo ugu fidiyo qofka ay ku soo qaataan kuna soo xushaan laguna gudbo eh, qabyaaladda marka laga soo taga dhegaysa aniga kama hadlayo xildhibaan iyo m c a iyo wamareeb waxa kama hadlaya laakiin je- jagooyinka ugu sare ee kenyaanka ama bulshooyinka kale u tartamayaan in xubin weyn ama socod weyn ay kaga noqdaan loona arko bidhaanto dhaqdhaqaaqyada qeybaha kala duwan ee kenyaanka ah sidee markaasi uga dhiidhin karaan dadka shacabka marka laga togo qofka siyaasiga ah oo dadka markaasi maran habaabinayo dadka shacabkiisa kala gadanaya laakiin danihiisa go- gooniga ah markaasuu doonaya inuu ku fusho shanta sano ah laakiin maxaysan u fahmi la'yihiin dadka shacabka kuwa ayaga markaasi fik- di- dabcan dadka soo gelinaya soo xulanayo waa kuwa markaasi codkooda kaararka wata ee markaasi go-aan ka gaari kara in ay ani ii codayn karaan iyo sidoo kale inay ii ii diidi karaan ama sidoo kale inay shardi igu xiri karaan ay dhihi karaan aniga qofkan baan wataa waa inaan ka dhigta markaasi madaxweyne ku-xigeen ka mooyaale joogo ka marsaabit joogo kan isiyoolo joogo kan tanariva joogo kan mombaaso joogo iyo sidoo kale kan joogo gaarisa wajeer mandheera inay sidoo kale sheegaan in anaga shakhsigan aan wadano simaan aan ka wada simannahay anaga kama hadlayna xildhibaan kama hadlayna m c a kama hadlayna governor kama hadlayna womareeb kama hadlayna senator balse waxaan ka hadlaynaa qofka in aan wadano in uu aad ka dhigi karto madaxweyne ku-xigeen aad usoo qaadato usoo xoojiso sidoo kale kenyaanka ka dhaadhiciso sidoo kale taageero xoogan aad ku siiso adigana oo codka qof kale meel kale laga marin kuna soo qaado laguna ogaado qofka iyo maqaamka halka kenya ka joogto gobolka waqooyiga bal hadalkan dhegaystayaal aan wada dhegaysano mar kale waa aan Kir- waa aan wayguuru waa gabadha markaasi gabanaha ka ah kauntiga kerinyaga waxay leedahay aniga waxaan ku hogaansannahay kuna soconnaa dadka shacabka rabitaankooda meesha ii jiheys- ii jihidsiiyaanna ayaan maraya aniga meel kale ma marayo utanirudisha 2022 kama gavana wa Kirinyaga. Utanirudisha? Mulinisikia nikisema mimi nasikiza watu wa Kirinyaga, simulisikia na nikasema mimi nitafanya vile watu wa kirinyaga wanasema mimi nitawauliza ndugu zangu na dada zangu, kwa sababu nasikia mumesema mtanirudisha. Munataka nikuje na chama gani huku Kirinyaga? Nikuje na chama gani huku Kirinyaga? Nikikuja na hiyo chama mtanirudisha? Wangapi watanirudisha kwa kiti ya 2022? Mimi nitasema sio mimi, nilisema na, nauliza wananchi vile wananchi wanasema, hiyo ndio njia tutafuata, si ndio? Mungu mwingine ambaye niliangusha mwaka wa 2017, si ndio? Alikuwa amekuja tukang'ang'ana, nikamwangusha. Sasa nasikia anarudi ati anataka kiti ya gavana ya 2017. Mnataka nimwambie nini? Nimwambie nini? Nimwambie apumzike eh? Ile kazi tunasikia amepewa ya kuongea ongea huko, aendelee na hiyo ya kuongea, si ndio? Lakini Kirenyaga kiti ya gavana iko na mwenyewe, si ndio? Kiti ya gavana 2022 Kirenyaga tunapatia nani? Tunapatia nani? Kwa Kiswahili nikisema minji minji, mnasema kazi iongee. Nikisema kazi iongee, mnasema minji minji, kiminji minji, kazi iongee.
Gavana alisema anasikiza watu wa Kirinyaga, si ndio? Na ukiangalia mahali mahali popote unasikia, ukienda unasikia watu wakikwambia, ukitaka kuja kuitiza kiti u- unja ukiwa juu ya wheelbarrow, ama si namna hiyo? Kwa hivyo gavana, ningekwambia kitu moja, ndugeiteo kionoria, ukisikia venye Wanjiku wamekwambia ingia hapo, hawa ndo mtakuwa nao, hao ndo wali, hao ndo walitetea yule hasura mkubwa, hao ndio watakutetea wewe. Kaa hapo kwa wilo baro, tumalize safari.
iminkan aan u soo laabana dhanka waqooyi bari waqooyiga dalka qaadadka telefoonada waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaasha waa dhegeystayaasha sharafta eh, badan sharafta leh qaayaha mudan mar waliba barnaamijka ka qayb qaata ba- arrimaha gar- dabcan waa arrimaha kenya xaaladda dalka sidoo kalena aan ku fiirinayno bal halka iyo weliba aan isbarbardhigayno sida rabitaanka dadka halkaasi ku dhaqan ay ku hogaaminayaan dadka hogaamiyaashooda ayna sidoo kale aysan dhaqaaqi karin la-aantooda adiga la-aantaada ma la dhaqaaqa adigii dhegeysanaya gaarso ku sugan adigii dhegeysanayso gaarso county ku sugan kan wajeer ku sugan kan tanariba ku sugan kan sidoo kale ku sugan mandera iyo adiga ku sugan isiolo ee dhegeysanaysa kan nairobi ku sugan ee idaacadda u shidan ee xafiisyada iyo weliba meherada meelaha kala duwan ay ku wada sugan yihiin Mm, waa sidee halkeen waxay iska qaban la'yihiin qodobka dooda haddii aan dhegeystayaasha u sheego dhegeystayaal haddaba ma la joogaa waqti iminkan diiradda lagu saari lahaa laguna soo xulan lahaa shaqsi kasoo jeeda waqooyiga dalka ama n f d ama waqooyi bari in madaxweyne ku-xigeen lagu soo xusho iyadoo madaxda kuwooda ugu hanqaltaagaya jagada ugu sare ee dalka ay ku dulmeereysanayaan bartamaha dalka iyo gobolada kale maxaa u diiday gobolka waqooyi bari maxaa u diiday n f d waa sidee dadka mowqifka iyo weliba hanaanka ay ka gaari karaan in ay markaasi ka dhiidhiyaan in shacabka ay soo saaraan sidoo kalena gala gorgortamaan miiskana xaajood mis- mis- miiska wadaxaajoodkan ay soo saaraan arrimahooda siyaasadood dhegeystayaal kuna xisaabtamayaan ama kula xi- kula xisaabtamayaan in ay soo saaraan shaqsiga ayaga markaasi gobolka n f d ay doonayaan in ay kusoo qaataan madaxweyne ku-xigeenna halkaasi dhammaan in lagu wada heshiiyo si markaasi looga dambeeyo loona arko bal halkay taagan yihiin siday u midoobeen loona xis- ee, olana olana tartamaan gobolada kale dhegeystayaal xisaabtamtoodana miiska ay u soo saartaan herkeys ay ka gaaraan kan culamaa udiinka kan waxgaradka kan cuqa- cawqaasha waxgaradka dhallinyarada haweenka dhammaan hal mowqif ay ka wada noqdaan maxaa kuu diidaa in aad markaasi ka dhiidhiso in aad rabitaankaada aad meesha rabta adiga la mari karto sidoo kalena aad kala xisaabtami karto miiska wada gorgortankana aad soo fidis- soo fidis- soo fariisin karto shaqsiga u hanqaltaagaya una taagan madaxtinimada hadday tahay madaxweyne ku-xigeenka dalka iminkan waa markaa bartamaha dalka ku noqnoqonayo ee Ra- waa william ruto hadday tahay madaxa xisbiga o d m raila odinga iyo sidoo kale madaxa xisbiga a n c musenia mudavadi iyo weliba stephen close misioka moses wetengala kanu dhammaan inaa miiska soo wada saarto waa shakhsiyaadka u hanqaltaagaya dhegaystayaal oo aad ku dhahdo aniga madaxweynimo ma rabno balse waxaan rabnaa inaan ku-xigeen qof aan halkaasi geysisano ka dhigana dhegaystayaal oo aan meeshaasi gaarsiisino oo dhammaan hal mowqif ay ka wada noqdaan kan ku sugan mandheera kan wajeer ku sugan kan gaariso ku sugan kan ku sugan mooyaale kan marsaabit ku sugan kan taanariba ku sugan iyo sidoo kale kan ku sugan isiolo dhegaystayaal ee nairobi meelo kala duwan loo arko mowqifkoodana u noqdaan mid markaasi ku sallaysan saxdana ah loogana xisaabtami karo loogana cabsoon karo inay tahay oo shakhsi marwaliba fiiriyaan noqdaanna ilaa markii dambe lagu dhaho gobolka waqooyi bariyo ama n f d safarta horaa madaxweynena iga dhigan safartan naga raali noqda oo qofkan ayaa wadanaayo ilaa heerkaas aad ka gaartaan baryo baryo maxaa kuu diidaya adiga eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qaadka telefoonada dhegeystayaasha meel walbay joogaan fikirkooda way kaga dhiiban karaan waana kusoo kaga hadli karaan cid weliba aragtida waan soo dhaweynaya dhegeystayaal iyo weliba cidda markaasi doonayso in ay fikirkeeda saliimka ah ay ka gado dadka kale shacabka kale iyo weliba kuwa markaasi aadka u dandaneeya gobolka waqooyi bari fikirkooda way ku cabiri karaan sidoo kale way ugu sharaxi karaan asxaabta kale ee dhegeysanayso oo aan fahamsanayn muhiimadda gobolka n f d ama gobolka waqooyi bari ama galbe ama waqooyiga dalka dhegeystayaal qadka telefoonka dhegeystaha ugu hore barnaamijka noo daafurayo
halow halow asalaamu calaykum wacalaykum salaam walaal magacaaga
faadumaa liidhaa walaal meeroogan joogo faaduma walaal soo faaduma waxaan kugu daraa
faadumo canshuuraa liidhaa faaduma canshuur walaal soo dhawow
waan dhawa haye or soomaali waxay tiraahayd maxay ahayd barri meesha isdhigtaa lagu qalaa sax
anad madax beenni nin laboo meesha joogan isma raacsano mhm
waxaa waaye soomaalidii hadday ayad israacsaneen dhinacaa lada mara mhm
annagaa qabiil qabiila usay kala doyhaynaaba mhm
waxaa way ayada hadda camal maxay aheedo jalwada hadda ninka waxaa u silmaamayaa ru- u- u- muxuu ahay odayga raila dhinaciisay maraan mhm
soo maaha mhm nin lababa cidooda saa u silmaamaya anad hal nin hadduu noo silmaamaya waxaa laleeyahay inay wax kala u wataa daro wata
haa mhm
markaa waxaa waaye annagaa israacsaneen annagaa waxaa waaye meesha isdhina wax ma rabo iyo maaragtay wax ma soo raadsanayo ninna ma jirto
laakiin eh, faadumo haddii aa isqaantaan ama qofku is soo saara hadda faadumo tusaale oo kale asxaab badan bay leedahay dad bay leedahay haddii ay gooni gooni kooxa kooxa ay samaysto oo halka aad ka bilowdaan qofka kale sidoo kale kusii gaarsiiyo loo arko oo dheh koorahan aniga ama codkaana ma bixin karno ilaa shaqsiga qofkaas aan la kulanno aan ka- arrintan aan u sheegano miiskana saxiixano arrimo kale saxiixano maxaa u diidaya marka kuu diida adiga
sida runta ee annada waaye ma ujeedata ma aha annada waxay noo nacay meesha annagaa isku midne Marka waxa- annada waxaa waaye hal handuu naga soo baxo waxaa laleeyahay halkan soo baxay wax kaluu wataa maxay ahayd asagaa wax u jeedaaba asaga mhm u jeedaa laleey mooyaane maba laleeyaho ninkan wax buu noo soo dooynaya wax buu noo tara iyo wax buu noo soo qaadaya lama laho marka sidee kenyaanka kale u gaari kartaan
maba gaarayna sidan aan ka ahaanaynaaba aad baad mahadsantay faadumo canshuur faadumo canshuur nairobi iga soo wacday dhegeystaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معي حالة محمد عبد الله إيه، م- متخصص قوات مدوقاش م- آه، محمد مياه آه هاي
ومسلامي مه.
دان ضد أسير قيب قالوا هرتا سومالي هرتا إيضا بارتا سيدي سيريسا مه.
لكن نكي دوغو سو إستاعي لما قرد بالحوين سو إستاعي أبو ديدا ما يدايرت كيا كاس كي أو سو إستاعي ديدا معلنك أو ديدا لا ديدا هاي واحد سياسي ولا سعود ما جرين موقف كريم ما سعر مه.
بريا نينك هادي قرر لو نقل لهايو إلهي كورا مع دور با- كان آه، لمبر كي لمبر شعب ونصاب قال مركز دم ضد دون مدحوين تاعو كرو سياجري مه.
هادي سياسيين تاعو قول بريا نينك تاغير لاين أو قرب استاغ لاين أو مستوى لو حساب تملا هاد ياد
شعب كنا ما قرب استاغير نينكاس سياسيين تنا ما قرب استاغير مه.
مركز صومالي حنكا ما جاز خصوص هرتين ايتا حون شيلان مه.
مركز حاليرا بالسين اسكو دعم إلهي كنا
sidaan isku dhaama ma aha adiga waktigaasi diida ma dooratay waa maya marka adiga oo kale had iska hadlaya marka sidee dadka markii laga soo tegay siyaasiyiinta kuwan ayaga danahooda u shaqaysanayaan laakiin dadka shacabka sidee udhi- iska- u dhidhin karaan ama uga dhidhin karaan in ay shaksi madaxweynenimo ku-xigeen sida bartamahan iminka looguna laqabanayo looguna noqonayo lagu dulmeeraysanayo halkaasi lagu xodxodanayo sidee iniga laguna xodxodan karaan arrimihiina miiska usoo saaran kartaan ayagana usoo saaran karaan ku wada heshiin kartaan ilan adaa kuuraha lagu adaa bixinaysa ku- ku- codkaada adaa bixinaysa kuuraha adaa bixinaysa
haa kuurahana bixinay laakiin anaga waa in anaga shacabka isqaano oo haddu hadda ninka hadda soo istaaga aan madaxweyne aan dambe aan kuura fayla kuura siinin ruuti kuura siinin oo ninka ha ku shubin waa ninka ninka waa ninkii hadda ugu soo istaagaya diida haye
haddii boqolku naga soo baxday boqolka ku ninka u helo haddii ilaahay ka oranaya maogta nin hadduu dhac maogta caad ma aho mhm
laakiin han baa la rabaa han waxaan waryacidan han bay leedahay in la dhao sax
marka madaxweyne ku-xigeen hata aan soo saarno oo ilaahay ko aan tashano oo haddana siyaasiyiinta iyo odayaashii culammada ilaa madheera iyo ilaa gaaris wajeer wasiilo mooyaane marsada waxa o dhan la isku xiro mhm
tashi la yeesho maxaa noodan asalba maxaa nagu xun maxaa nagu samado mhm
laakiin haddii ninba gaar loo jiito oo mid mid xisbi ku carro kan kale xisbi ku carro mid mid kii hataa lastaama yiri madaxweynaha istaagan hataa aan taageero la siin mhm horta arrintan disha arrintaas waaye marka dadka waxaan ku boori lahaa inaan indhaha kor u qaadno dadka nagamana na fiicno nagamana dadbanno nagamana aqoon badno annagaa isdhignay annaga inaan kor usu qaadno aan dadka kula talin aad waad mahadsan tahay maxmed dhegeystaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعيسى ومسلاني كذا واي ciise maxaan kugu daraa عيسى دقالة digaal haye
هذا نرقو دقالة mhm
ياسين تهورتا قبل كما قوي بري mhm
هل موقف كما سعدان mhm
لين والبدله شوفير سنة mhm
لكن هورتا سياسيين مركو هوري وحن لها سياسيين mhm موقف كود حيث كينان mhm
هذا ايجا اسو امادان او معانا كلا اسو ايديان mhm
soomaalida inta badan horta soomaalida waxaan int waxaan aaminsanahay in nagala badan laakiin laga nagalama badno mhm
waxaan nogala badnayn mhm
mombaaso qofkii jooga soomaaliya hadduu mowqafkan waqooyi bari ku xirnaado mhm
kii kenyada hoose jooga uu in ku xirnaado mhm
hor nagalama badno mhm
laakiin gobol ahaan maan fiirinay soomaalida kenyada kale ku nool ma fiirino mhm
laakiin mowqafka haddaan isku xirno oo siyaasiyiintana ay isu imaadaan wada tashadaan nagalama badno midda kale gorgortanna waan geli karna haye
shacabkana waxaanu sheega mhm
maadaama siyaasiyiinta ay saa noqdeen mhm
shacabka anag siyaasiyiin gacantu aan soo qaban karin meeshan mar waanan dhihi karin mhm waxaan ku dhihi karin mhm
mithaal ka soo qaad ani meeshan aan eh, aan kasoo jeeda ijaara Uq- aha inta musharax oo macnaha wax doonanayso kursi doonanayso mhm haddaan isu keeno horta ini gacmaha isqabsada sax
ayagaaban u yeedhay gacmaha inigoo isqabsanin wax hadan furniga lama siibay mhm
soo gacanta iguma jiraan mhm
nimanka kale walaalihiin gaar kursiga u ordayn ayagana gacmo qabsada mhm
haddii mowqafkaas laisu keeno horta meel waan mari karin mhm
mowqafkaas haddaan wada qaadano oo naga wa- maalin hore waxaa dhacday twenty seventeenkii mhm
nin siyaasi oo kursi doonanaya ii imaaday mhm waxaan su-aalay xisbigee wadan mhm
nin nimankan un madaxdan ninka mid kamida uu ii sheegay ninkaasaan wa mhm waxaan dhahay halka qofe waxaan ni- maxaa niigala waa oo ninka soomaaligaan wat idhaho maxaa niigala waa mhm
ani naftaydan kula hadlayo waxaan u codeeyey abduba mhm
waxaan dhahay ninka walaalkii noo socdo mhm
hal siyaasi oo ku xiran oo idhaho ninkan aan aan wat maxaa niigala waa mhm horta soomaalida iidaa ismuujinaynin mogi lagama badno laakiin hebel bartiisa bidax alla ka tusana arag aad iyo aad Ma- kii anahasan sax
marka laakiin waxaan leeyahay shacab annagaa ismuujino siyaasiyiin gacanta ay noogu jiraane meeshiin marinano ay mari karaane mm haa aad baad mahadsan tahay ciise dagaal saaxiib haye.
waa si qurux badan baa uga qayb qaatay barnaamijka oon ugu mahadsan yahay walaal soo dhowo magacaaga
salaam calaykum wacalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
abo waan ku salaamaya walaal waan kaa qaaday waa aadan yaro oo jooga sareedo aadan yarow haye oo jooga sareedo haye barnaamijkiisaan kusoo dhawaado aha horta soomaalida neo ayadaan daan marka hore aan isku dhex maraynin aada iyo aada laakiin hadda macnaha hadda maanta horta waxaad ku mahadsantihiin ficilkaas ku samayseen idaacadda dhexdeeda saad ficil looga samayseen waad ku mahadsantihiin haye haddii idaacadda aad ficilkaas ka samayseen u socdo oo isku duunaasho marka in dheer waa la arkaa oo dadkii marka ay macnaha eh, ficil u qaado mhm
laakiin alayr meel ama ka muuq ama ka maqno mhm meesha inaan ka taagnaano xaggana madaxdeena markastoo nagala dulqaato waa mid aad u xun mhm intaas aan fikriga ku darsanaya waa maasanta aadan aada buu mahadsan yahay saaxiibkaasi sareedayga sooce walaal soo dhow magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
yuu ii waran alxamdu lilah
waa cali caliyo
cali axmed halkee
gaarisa haye
haddaan qodooda u gala mhm horaan baan arkaya inuu doonay inuu ka qayb qaato barnaamijka walaal soo dhowow asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
yusuf waan ku salaamaa yusuf daahir oo joogo gaarisay yuusuf daahir haye
barnaamijka waa ku dhawaayo waana la socdaa sax
waxaan dhihi lahaa horta isku duubnaashada haddii la helo midnimada la helo soomaalida midnimada aadma fiirinayse mhm
nin walba hadda wuxuu ku heshin lahayaa m c a kii ugu yaraaba lagu heshin layahay mhm
marka madaxda sare iyo had meelaha sare soomaalida ma bixigsanaysa inay laga badan yihiin iyo aad si kale isku arkaan marinaya mhm
laakiin arrin wanaagsan way arrinta haddii maanta waa si waana lana balin lahaa waanana qadarin lahaa mhm
marka waxaan dhihi lahaa isku duubnaashada in la maarata la raadiyo oo horta shacabka nafo
walaal soo dhowow ku salaamaya magacaaga dad qaar ayaa iska hadlayaan Eh, idaacadda star f m ayaa dhegeysanaysaa weli walaal soo dhow magacaaga السلام عليكم wcalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
طيب علي القاسة وعي بسراني dayib haye dayib maxaa ku- dayib calimiya
طيب علي بسراني haye
يوسف كذا وسلام حالك كبرم alxamdulilah ka qayb qaad barnaamijka dayib
برنامج هدان فكر كي كديبتو Mm.
هرتا وقوي بري محل جري ما استوى ماشي شركة تاشر انت كالو قرا mhm
وحال لو حساب تم لي او محل جري سي كرنيا كاسي تسمع دلك لو حساب تم لي mhm
وان شاء الله كاي استقال mhm
ياسين بآيات ملاي وحآيات على الشعب كاي وقوي بري mhm
yaasiinta haddiiba maxaa la jira ay ayaga booqaskooda ay ka gaabiyeen eh, nashradooda ay geyni waayeen dadkoodii mhm
ee shacabkana shacabka ismaaqli rabo oo ismaaqli rabo oo fashan rabo oo meel ku fashan rabo maaha mhm
waxaa malayn gabadhan inta karanyaha ka helaada dadkeeda ay ku ogtahay mhm
shacabkeeda ay ogtahay mhm
laakiin waqooyi bare laba siyaasiyiin oo dhibcata ma laha mhm
markii dhaar ay samayseen xisbiga u biya wixii ka dhacda ogta maron iyo maxaa la jira istamara talaaqo kuwa qaar ay leeyihin mana yara qaybgelinta haye
marka wax israacsan oo siyaasa laha oo joogo waqooyi bare ma jiro mhm shacabkana waxaa u taliyaa beryahan dambe odayaal loo dhaho maxaa la jira kontroley ama maxaa la jira beryahan dambe loo bixiye labo neef haye
marka weligaana ma gaarayna bartamaha dalka ma gaarayna weligaana warma xisaabtanayo dadaan ma ku jiraan marka waxaa leedahay anaga hoos isku dhigaynaa marka een, xisaa gorgortanna iyo weliba kama dhiidhin karno waxa anaga rabno rabitaankana waa u hooseeyaa saaid annaga haa sugna rikisalka rikiska lagu qalaalaha rikiskaa mugti haye meesha annaga istagnaa yeelnaa sax
weligaana anaga kor kusoo qaadna bulshana warma xisaabtamayo madaxweyne ku-xigeen inuu nagala soo qaato waqooyi bari ama maxaa la jira nocistan ma weligeed ma dhici doonto marka ka dambeeyo siyaasiyiinta ilaahay intuu bedelo kuwa kale noo imaan doonaan annagana aan fikradan aynaga bedelmi doono guri kale noo imaan doonto marka hadda ma jiro waxaas hataa madaxweyneyaasha ay nagu xisaabtami layihiin mhm waa wixii anaga dhexdeena ka jiro la ogyahay mm
waa ku salaamay wuu mahadsan yahay dhegeystahaasi waa dayib cali dhanka masalaani mar kale dhegeystahaasi aada buu mahadsan yahay saaxiibkaasi walaal ka qayb qaada barnaamijka raadiyahan iska gaabi fadlan dadka oo kale hadda rabaa inay eh, bartamaha dalka la tartamaan raadiyaha buu isku shiday wuxuu rabaa inuu ka qayb qaato markaasuu leeyahay waxaan rabnaa inaan horumar gaaro siday ku gaaraysaa anaga anaga i fahmi la adee walaal ka qayb qaada barnaamijka halo star f m
حلو اما ما يزفر الذات m m drisle saaxib soo dhawow
نيو هرتو هل شيء بكل شيء haye
halo asalaamu calaykum waan ku maqlayaa imam dirsle wacalaykum salaam
niyo horta nin kasta madaxweyne wuxuu ku xisaabtamay populationku ka ka heli karo meeshan haye
northern province marka doorashada ay dhacaysa half of us keliya harta inta kale durarka jiraanbo haye
laguma xisaabtamaya northern province marka maxaa keenay in la xisaabtan la-aan ay dhacdo imam dirsle
xisaabaan haylin hadee xisaabteeda haylinbo
imam dirsle dad waa haysaa saaxib taa kaama dhegaysanayo waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal aan ku salaamaya soo dhawow
walaal magacaygu axmed maxamed isaaq oo joogo raamo area raamo gaaraan locationka gartay la yidhahdo magaca
locationka gartay la yidhahdo magaca magacaaga
axmed maxamed axmed maxamed haye axmed maxamed raamo haye
aa walaal salaam sare marka hore laakiin siyaasadda miyo arrimaha lagu jira haddii mugada galo mm
waxaan dhihi lahaa isfahan wayga horta qofkii isu soo taaga shacabka xaggiis maahin Mm.
waa dhanka siyaasiyiinta xaggeed ee qofkii isu soo taaga musharaxnimo madaxweyne ku-xigeenimo Mm.
haddii la arki lahaa inaan shacab ku raaci lahaa mhm
laakiin eh, hadda qofkii isu soo taaga weli aqoon-yahaniintii ama siyaasiyiintii weli maan arag laakiin horta inaad la kulantaan sooma ahan aad u sheegataan aniga arrintan baan wadanaa arrintan in la ful- in la fuliyaan rabnaa sidee ku fulin kartaa sidee u samayn kartaa sidee kula xisaabtami kartaan sidee uga dhidhin kartaan waa mida laga hadlaayo ninkaaganow axmed maxamedow raamo ku sugan Ah, ah. waa suurtagal laakiin anagu weli uma sheegin laakiin eh, weliba eh, madaxweyne ku-xigeennimaad tartami kartiin weli soomaali ahaan ina ayba weli mowqifkaas ba naga soo goynayaa ay u dhigin kartaa laakiin haddii aan isku qaadno oo arrintaas in aan ka hadalno ama aan fadhiisano ka dhallinyar ahaan ka odayaal ahaan ka siyaasi ahaan eh, madaxweyne ku-xigeennimo inaan gaari lahayn waan u malaynayna laakiin eh, kolley ba heli mahaysiine maxaad ka taagaysin inay nagu jirto yacni annaga aanba hoostiisa dhigahayne ay ayay ka dhigan tahay laakiin marka hore inaad soo bandhigataan sooma ahan aad la xil fristaan oo dhaha ruto arrintan waan u baahanay bartamaha miyaad so- wadataa haa anigana waqooyi bari baan qofkan qofkan baan wadanaa walaalow ogow haddii aadan siinaynin bayn wa baynakum salaamu calaykum lakalabad Ra- raila s- miiska soo fariiso Mus- mudavadi s- miiska soo fariiso maxaa wadataa madaxweyne ku-xigeen baan wataa markii dambe la arki lahaa gobolka waqooyi bari indhaha kala fureen ilaa markii dambe ay dib iskugu laabtaan dhahaan war gobolku way soo jeesteen indhaha hata kala qaadeen maxaa xaal maxaan samaynaa
haa walaal waa suurtagal eh, laakiin insha allahu haddaan ka hore ma dhicin eh, waan ku talagelaynaa insha allahu hadda sidaa hadda two twenty two waan ugu soo horreysa waan soo dhigaynaa arrintaas in anna aan ka dhawaajino ama aan ka siyaasataan ka fadhiisano siyaasiyiintana ay noo soo qaadaan taasaan isku talagelaynayna insha allah aad waad mahadsan tahay axmedow dhegeystahaas u mahadsan yahay dhegeystaha kale qadka telefoonka walaal soo dhow magacaaga
alo asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu
waa cumar oo gaarash kasoo hadlaayo yah
cumar oo gaarash kasoo hadlaayo cumar guura miya
cumar cabdullaahi oo gaarash kasoo hadlaayo ayaa ka qayb qaada marka barnaamijka horta intaan hor u erigelin intaan hadalkayda aan gelin Mm.
eh, dadka hadda waxaan ku quslaya markaa le si ii fahmaya anada isfahmi la-eba oo tale iska gaab radio magaaladaan quslaya haye waa la yaab maxaan qof maxaan dhegeysan mar walba markaan soo hadlaayo ruux baa isaga rabaa inuu si dhegeysto adina kula hadlan lagu rabo alla yaab horta waa mid oo oo hore waxba aan lagu gaarayn aha
waa laga fiican ruux aan radiogu damiyo marka uu hadlaayo aad iyo aad dadka kale aa ku dhegeysan adis ma dhegeysanaysa aha
markaa middaa ka gudba hore aan u galo aha
horta waa arrin fiican arrinta aad soo qaadeen aha
Eh, horta waxaa waayey in adiga isdaraawdo ma aha waxaa la yidhi soomaali wuxuu kuma mahdaa tolkaada kuma gabay afkaadii ku gabin mhm
adiga horta soomaali hadda adiga kor isku qaada oo tashata oo soomaalinimo ee u tashatay kii wadanka kii waqooyi bardegeen iyo tii kenya dhexdeeda ku jirtay hadda ee tashata dal idiood ee tashata inay kursi ay madaxweyne oola tagtaa sidanaan rabnaa sidanaan rabnaa waxay noqoto waa loo marin lahaa mhm
ayadii baa horta eh, ma aragtaay kala daadsan mhm midda kale eh, waa sidaas ayna sheegaya MC markii doorasho la gaaray mc culamada caamada ma heshiinayeen mid intuu iska aad intuu iska aada culamada hadday dhahaan waraysan iska daaya ay dadka bo- booriyaan dhibkaama dhici lahayn mhm
midda kale markii doorasho la gaaray ku mc ee qoyskiis intuu la aaday kul intuu la aaday mid cunug adeeg fulijoog ka marka soomaaliya horta waxaa waaye ayagaa isqolqoshaa mhm
midda kale waxaa waaye ilama aha yacni waxyaalo kale iyo arrimo kale ma ogi inay arrintaa ay soomaali gaari karto mhm ilmo kuwaasoo waxay u gaari karin ayadiiba ishadal maqlaynin koorihii baa lagoon markii lagooy maalintu dhacayaan lama imaanayo inbaa imaan mhm waxaa aragnay kooro leey waa lagoon waa reer baadiyaha tuuliyo waalti kuuraha kaala goosta maya lacagiisii waan goosana ma fahmaya waxa danta lagu yeeray haye
wuxuu ku leeyahy lacagiisii markaasaan goosana haa igat dadka reer baadiyaha tuuliyo jooga haye
waa arrin la yaab leh qur-aanaana soo dantiinima waxa ay nala sheegayso inaga wadankiisa wax kumaliyi hadhow wax soo la qaybsadaa maraba sidii hadhow belishi oo wax lagu qaybsan baa layiri meesha xoole ari geel lama xisaabaylo marka soomaali waxaa waaye ayadaa isdaraabeysa mida kale ayadaa ninkaagana ninkaagana cumar cumar cabdulaahi oo hormee noqon doonta gobolka waqooyi bari in laga cabsoodo noqoto in ay tahay war gobolka sideen ku qancin karnaa safarta doorashada way soo dhowdahee arrintan oga dhiidhin karnaa dadka shacabka markii laga soo tegay siyaasiga siyaasigaas dantiisu wataa ma ogtahay sax laakiin anigaas dad shacab ahaan had seen u dhihi karnaa ay dhihi karaan seen looga cabson karo ama raila ama ruto ama dadka asxaabta kale ee madaxtinimada raadinaya ee dhahaan war gobolka waqooyi bari ama kuwa n f d seen u meeleyn karnaa seen wax uga qaban karnaa sidee wa- cabsidaas see horta ugu beeri kartaan shakhsiyaadka u tartamaya madaxtinimada
waa hada wanaagsan waxaa lagu beeri karaa Mhm.
horta in xisbi waqooyi beri la sameeyo Mhm.
xisbi waqooyi beri ay isku afgarato meel ay joogto kii madeera joogo kii wajeed kii gaar joogo kii siilo joogo xooloqotada marsabad inta nin nin hataa kii soomaaliya oo kenya kala joogo hal xisbi in la sameeyo horta Mhm.
xisbigaa markii la sameeyo oo kenyada kalena barkood xisbigaa ay ay ay wax kasoo galaan xoolaqatada ama gaalaha aadaan waxay rabaan ha ahaadaan Mhm.
kabacdi xisbigii dadkiisi xisbiga chairman loo yeelo Mhm.
chairmanka wuxuu soo gooyo oo madaxweynaha u geeya la qaato ee la tashada haddana warjee haddana xisbigii yaan hormuud oga dhignaa oo mad- yaan u istaajinaa madaxweyne marka safartaa lagu arkay inaad madaxweyne u istaagtay oo aad caddahay oo safar aad lambar two noqoto ama lambar three noqoto oo aad caddahay oo xisbigaadi banaanka aad la taagan tahay ayaa marka dambe la dhihi nimankan egadan way cad yihiin sidee iskaga qabanaa laakiin waxay leedahay kuwaansa horta xisbi in la sameeyo iyo midnimo oo xisbiga chairman la yeelo xoolaqata meel joogto markaa la isafgarto oo horta xisbi waqooyi bereelada la sameeyo arrinta waxay la tahay markaa ayada e ayaa oo hadal ishadal maqlo waqooyi beri aan isdaraawin waxaan iska daya quusquuska horta qabaali qabyaalada ha ka baxaan horta iyo wax ku dooranayeen aad iyo aad maxaa doorasho markii la gaaro qabyaalada wax lagu dooran country ba qabyaala lagu dooran mbg sidii oo kale nin nin marka midda hadda ay eh, midda hadda hadda raad waad maqlaysa wajeer oo midkii gafanihii meesha laga qaaday ka dambe u dhahartogo wuxuu yidhi anaa gafane maxaa sharciga wadanka jira wixii ka jira umbaa wajeer ka jira oo gaaris ka jira oo madheeraa ka jira yaa la iska dhigin wax adiga maartay qoyskaada la riixay inaad iska dhigta maaha marka waxaan leeyahay horta xisbi ha sameeyaan aan ishadal maqlaan oo xisbigaana nin oo chairman oo laga amar qaato oo madaxweynaha maanta aan la fadhiisana sidan aan yeelna sidan aan yeel laisku hadal maqla marka la sameeyo ayaa arrinta ayada imaan oo laga Ee, ya- yacni ajendaha koowaad ee gobolka waqooyi bari ama n f d u noqoto ee noqdo waa in xisbi waqooyi beri la sameeyo aad baad umadsantay cumar cabdulaahi mahadsanid dhegeystaha si gaarsi ga soo wacay dhegeystaha kale qadka telefoonka ku jira dhegeystayaal ayaan sagana fursadda siina goorra warka ayaad maqli doontaan hadduu eebah raalli ka noqdo dhegeystayaal aad oo tira badan doonaya barnaamijkana ka qayb qaataan fikirkooda aragtooda markaasi dhammaan ka wada dhiibtaan ee qodobka saaka miis ka saaran ilaa qof waliba xamaasadiisa aragtiisa saa kusoo kacayaan waxaan rabaa dadka qaar eh, canjeerada saaka ay cuneen qaar baa la laboonayaan Mhm, walaal soo dhawow subaka ka yaree rag soo dhow walaal magacaaga aadana aan yar oo soo noqde aadan yarow aadan yarow aadan yarow aadan yarow aan yar oo sareed oo soo noqday waaye ayan soo haye iyo wad een horta soomaali ayadaa marka horeba markay garab isku ahayn mideeda kaleeto yasyadka aan siyasayna hadda dhexda idaacadda ka hadlayna ma ma garad maxaa laisku say waxaa laisku heesayaa yasyadka aan siyasayna macnaha anaga aan lahayn meesha ma gaari kartaan oo hoosaan isku geyna Aha,
hadda idaacadda dhexdeeda la joogna aad iyo aad
because of dadka qaar waxay leeyihiin kolleyta meesha ma gaarayna dhahayaan a kolleyto dadka niyada meesha laga sii dilo ma aha korna aan isku qaadno hadda aas noolayna hadda islaanka warme haddana hoos isku dhigayna idaacadda dhexdeeda hadda ka leenahay macnaha eh, kolleyta meesha ma gaarayno haye
mideeda kale soomaali wax ka badan ma laha dadka qaar waxay leeyihiin soo waa nalaga badan wax naga badan ma laha anaga baasiyadeena xildhibaanka iyo siyaasi siyaasiga iyo shacabkana yaan la kala qaadin dadka kutiga waa isku eed ha noqdo mhm
taasoo kor la iskugu qaadi karaa idaacaddana sin loogu buuqo taas hadii macnaha hadda ama hadda africa waxaa lagaga cabsan karaa hadda hadda cadcadaynta hadda hadalka hadda aan bilaawan hadda aan ku cadcadaano hor socono aha horumar waan gaarayna laakiin dib yaan isku celin durbi yaana dhihin oo dadka niyada yaan laga dilin yaan dhihi kolley meesha ma gaarayno Mm.
intaasaan kuleeyahay aadan sareedo u mahadsan yahay dhegeystaha kale qadka telefoonka goorra warkii ayaad maqli doontaan laakiin dhegeystayaasha ayaa markaasi fursadda u siinayaa walaal soo dhow magacaaga hallo sar f m Hello, Yusuf. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وgaa soo dhowow
waa dhawaayo waa aadan oo masalaada jooge aadan maxaan kugu daraa
aadan maxamed taadiida ah aadan maxamed haye soo dhowow
haddaan barnaamij ku guda galo Mm.
northern ama soomaalida isku mexirna sideeda barnaamij maxaa dhacay
bahal qabiilada dad oo oo subxaanallah ah ka dhex taala oo asalba laba soo saaca jira qabiil aad jirta laakiin suma laga yaaba qabyaaladaas inay aan hal mar namadeyso
qabyaaladii nimankan siyaasiyiintu nin walba u xariisan yahay qoys walba u xariisan yahay as ciddii ama si kala xiraba adiga ilmahaa la sii kala xiraba haye
dadka waa adduunye meel lagu haayo xoolahaasoo dadka ma kala xiraysto oo qaarba meel ma kaxaysto qaarba meel ma kaxaysto qaarba meel ma kaxaysto haye sida adduunyadaasaa dadka loo kala kaxaysto oo loo kala xirtay marka waxaa leedahay gobolka waqooyi bari waa xoolo waa la kala xiriirtay waqooyi gobolka waqooyi bari siyaasiyiin qabaa waxa u dhacaa deeraha ilmaha maxaa ka daray yusbow jaamacad iskuul sare intay dhameeyeen jaamacadaha sanad kasta intaasa kasoo qalajabinay inay hore wax u socdaan oo ay wax bedelaan ayagana waa kasii daran yihiinba haye
wax kor usu qaadaya in ahaatee oo waxaa qabyaalada ka gududa bal aan meel gaar noole ma leh marka fikirka een, weli fikirkooda u hooseeya oo waxaan hadda la sheegayo waa dad ka- aan tixgelinaynin oo as- waa la iska hadlaya isbow waxaa soo saartay horta barnaamijkaa soo saartay barnaamij qiimo badan oo ummadda midaynaayo oo ninkii waxgaraday wax ka fahmaayo weeyaan laakini Mhm.
muxuu dhahe ninkii faamahay Mhm.
aqli waa nool u dhahe laakini markaad nin xawayaana aad u sheegto wax Mhm.
nin maaman garanayay markaasuu daawabeel u dhahe haye
hadda aqliga aad sheegtay labaatan sano hadda kadib inay hergeli doonto moogi haddii ilaahay la gaarsiiyo laakiin waxaad ku camal jiro ama sheegaayo ama u socdo ama siyaasi ha ahaado Mhm.
ama waaniinti ha ahaado Mhm.
ama ilmo yar ha ahaadaan nimankan jaamacad kasoo baxda ama mactalcamiin badan aan leena maanta anaka oo haddii soomaali noqdo doon xusaameyn oo profesore ah oo wax bedeli lahaa oo wax bedeli lahaa oo jagooyin sare hataa dawladda ka hayo aad baad mahadsan tahay aadan maxamed
Ah, adigaa badan aad u mahadsan yahay dhegeystayaasi masalaana iga soo wacay dhegeystayaal u diyaar garooba warkii tobankii barqnimo dhegeysan oon isku soo laaban doonaa dhegeystayaasha ee weli maniga tegin laakiin qeybaha hadda markaan saa usoo laabto wax kale anigoo sameynin baan qaadka telefoonada u furi doonaa dhegeystayaasha si fikirkooda dhammaan anu wada dhegeysan meel walba ay joogaan isku soo noqod wanaagsan dhegeysan warkii ay soo dhegeysateen ee tobankii barqanimo idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay dhegeystayaasha Ee, fikirkooda aragtida markaasi saakaan ku dhegeysanayna kaga hadlayna arrimaha xaaladda dalka siyaasadda da- dalka iyo weliba meelaha markaasi lagu mama- lagu dalmaraysanayo ee laga doonayo markaasi in shakhsiyaadka iyo weliba meelaha ugu codka tirada badan ee waddanka laga soo qaabto ay dadka halkaasi ay kusii qulqulayaan waa shakhsiyaadka maqaas u hanqaltaagaya waana madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto madaxa xisbiga o d m sidoo kale musele mudavadi oo one kenyan alliance ka tirsan ee xisbiga a n c isagoo warkacayo dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan sitaa ka dhegeysan waxaan diirada ku saaran kaga hadlaynay haddaba maxay tahay sababtu haddaba ma la joogaa waqti imikan dhegeystayaal haddaba ma la joogaa waqti imikan diirada lagu saari lahaa laguna soo xulin lahaa shaqsi markaasi kasoo jeeda waqooyiga dalka ama n f d iyo madaxweyne ku-xigeen lagu soo xushay iyadoo madaxa waa madaxda kuwooda markaas u hanqaltaagaya jegada ugu saree dalka ay ku dulmeereysanayaan bartamaha dalka halkaasi iyo- iyo iyo weliba gobolada kale iyadoo gobolka waqooyi bari sanan daran iskaga dhigaynin maxay tahay sababta ayaan halkaasi gaarsiiyey xataa markaasi in ah, mowqifkooda ay kaga dhabeeyaan sidii weliba hadafkooda in markaas ay kaga muuqdaan bartamaha ah, dabcan ay kaga muuqdaan wadam- ee, kawntiyada kale ay sidoo kale dalka loogana arkay inay markaasi sumcadooda heer sare ay ka gaarsiisan tahay oogana dhiidhin karaan ka culum ahaan sidoo kale ka weliba ka shakhsi ahaan iyo sidoo kale in dhallinyarada haweenka dumarka iyo duqeyda dhammaan ee hal aj- ajande ay dhammaan ay ka wada noqdaan kuwa n f d kuwa ba- kuwa waqooyiga dalka kan ku sugan wajeer kan ku sugan mandheera kan ku sugan eh, gaarisa iyo weliba kan ku sugan isiolo marsabit iyo dhanka laysamis iyo kan ku sugan dhegeystayaal eh, isielo Eh, gangar batuula ku sugan dhegeysta kan tanaariba ku sugan dhammaan hal mowqif ay u wada noqdaan kadibna loogu dabadayado eh, markaasi loogala xisaabtami karo loogana cabsi k- gelin karo in ay tahay gobolka waqooyi bari imikan soo jeystay waxaana la joogaa in lagu tashado waqooyiga dalka see lagu ta- loogu tashan karaa gobolka waqooyi bare yaana gaar in la gaarsiiyo in lagu tashado yaana gaarsiin karaa in lagu tashado yaa gaarsiin karaa see lagu gaarsiin karaa in gobolka waqooyi bari cabsida dadka ee dabcan shakhsiyaadka u sharaxan ama kuwa u tartamaya xilka madaxtinimada ay cabsi u gelin karaan gobolka waqooyiga dalka ama waqooyi bari ama n f d seena dadka shacabka ay uga dhiidhin karaan dhegeystayaal in mowqifkaasi ay uga dhaweeyaan dhegeystayaal ee la mid noqdaan bartamaha dalka sidii loogu noqnoqonayo ama lagu dulmaraysanaya in gobolka waqooyi bari sidaas cabsi looga qabo marka ilaa laga gaaro in lagu soo xusho qof shaqsi matali karo bartamaha d- ee sida ee, waa shaqs- shaqsi markaas matali karo gobolka waqooyiga dalka idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bariha ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaasha khadka telefoonada goorno barnaamijkan soo gabagabeyn doona shan shaqsi ama shan qof oo dhegeystayaasha aan siin doonaa waa kuwa markaasi fikirkooda aragtidooda saxda ah oo markaasi fikir- fikirkooda kaga dhiidhin kara kaga dhiiban kara dhegeystayaal cidina waan soo dhaweyn karaa dhe- waan soo dhaweynayaa dhegeystayaal fikirkaada ka dhiibo khadka telefoonka dhegeystaha barqa wanaagsan ku salaamaya walaal magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatuhu xabiiba
Ah, aniga waxaan dhihi lahaa hor dadkan oo bandhistan Mm, waxaa midda muddo u baahan iskaga orod ma aha haye inaa isbaangeeyaan oo iswalaadsadaan oo isu imaadaan oo maxaa waxaana sameyn rabnaa oo ay dadka kuru ah dadka madaxweynaha hortooda ka muuqdaan oo isbarisaan waqti kasta oo isla hadlaan kii madaxweyne ku xigay. laakiin waxay aamineen dadkan laba qabiil uma wadan iskale Mhm.
taasay anisaasay talada ay tahay sax sax
laba qabiil uma yacni tabaaleyn karaa kenya Mhm.
saasay niyada gashadeen Mm, waxay iska dhaadhiciyeen
Eh, waxay iska dhaadhiciyeen wa Aha, la marka Laakiin se marka xabiiba xabiiba see oga dhameyn karnaa marka in anaga nagula tashado oo sidoo kale cabsi aan ku beerno shakhsiyaadka madaxtinimada u- u taagan u- ilaa ay ka dhahaan war gobolka waqooyiga aan fiirino
waxaa waxaa waxaa laga dhamayn karaa dadka inay iskaashadaan kutoka siolo siolo madista mzima muslimiinta kula iskaashadaan ay kwanza ay horta walaal noqdaan waa kuwa kitu moja wa pamoja laakiin dad dad dhahana dadka isma aaminaya dadka horta madista danaas bila minawana waa isma aaminayaan ada iskaashan lahaayeen ay group noqon lahaayeen ay meel iska soo bixin lahaayeen way gen lahayn sidaas way indonge ya rais hadda fina mudaba dhigtigiisa waa muliyuwa Mhm, xalay tuu lahay waa watu wanasema ati hii ni ya mulia peke yake Mhm.
maaha Mhm.
waxa waxay horta iska soo horta sidii mu- ah, ah, ah, hal uu arka soo bixiya horta iswala- iswalaabsada soo bixiya markaas ka bacdi aad aad soo istaagi karta laakiin dad kale socotiin mhm.
migumu saana aad u ala ah mahadsanid maadam xabiiba dhegeystaas ee mahadsan tahay maneera soo dhow walaal magacaaga waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu
يوسفو ويوسف دار مرنا صلى الله haye
horta waxaa maleeyahay arrintaasa barnaamijka soo barika waa barnaamij wanaagsan horta Mhm,
soomaalidana waxaa waay horta saaka way wada dhegeysanaysaa barnaamijka isaga hadda nin walba wax gal ku iyo waa la garanaya mhm,
laakiin meesha waxaa ku jirta aha,
horta creed problem meeshaa la yiri mhm,
hadda adiga aan macnaha hadda fikirka aad qabto oo aniga aan qabo oo ku kale oo maaragtay u qabo waxaa la arkaa inay in kaloo ka badan ay rabin aad iyo aad
marka marsawad iyo maxaa siilow iyo markii ku kala wajaari madheera horta oo gobolka waqooyi bari uu midnimo ugu gaaro Mhm, waa laga cabsan lahaa dareedna weel lahaa aad iyo aad
hadee looma jeedo xaggeeda Mhm,
see iskugu keenaysaa dad maarata isaga buu is eeganaya isaga kala jeeda xildhibaanka uu kala jeedaa shacabka uu kala jeedaa see iskugu keeni kartaa
aad iyo aad adkaanaysaa marka waxaa dhacaysaa Mhm,
inay horta isku keeni karin muddo dheeray qaadanaysaa hadii isku keenan mhm,
la waa arrin wanaagsan haddii maarata la qaadan lahaa mowqafka asiga hadda kan eh, xildhibaanka aad soo doorato waxaan malaynayaa hadduu wax gel yahay oo intuu asaga wax qabtay oo shacabka intuu wax qabtay shacabkana inuu wada heer gaari karin waxaad ku garan kartaa isagoo shalay intuu wax doortay waxba loo geli waaya intaas sama soo dooranhay mhm,
yaa berri haddana lo- la soo calacalayo oo abaar ma ahaysaa iyo kana ahaysaa xildhibaanka aan doorto ma arki leeyahay berri haddana meeshii kabtanka lagu imaadaa kii isagaa dooranaya haddana soomaad garan horumar marka ma gaarayo dadka horta horumar uma jeedo oo horumar ma gaarayo ninka xildhibaanka uu shalay doortay waxba intuu keli waayo haddana meeshii isaga qabiilku dooranayo ma dhici karto in horumar gaaro marka waa arrin wanaagsan maxaa dhigahaa qodobka asaga saa kala qaata muddo inkastay kasoo wareegaysa haddii maarata ay la qaada dhigan
laakiin waqtigeeda in la bilaabo waaye haa in la bilaabo fiican tahay horta in la gudagalo oo shacabka isaga iswargeliyo Aad oo- xildhibaanka lafteeda shuruudada loo- loo- shuruudo loo dhigo oo xildhibaanka lafteeda la yihahdo qodobka haddiina inay wadin maanta inay isqabsan gacanta anaga nima nima wadan Mm.
marka waa maadsantahay saacad waatay aad baad mahadsantahay dhegeystahaasi dhanka iga soo wacay inkastoo magaciisa uu- oo dabcan haa waa yuusuf daahir dhanka gaarso iga soo wacay wuu mahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonka ayaan siinaya bal fikirkiisa sida aragtidiisa aan ku wada dhegeysana dhegeystaha inkastoo goor aan soo gabagabin doon walaal magacaaga soo dhowow
asalaamu calaykum wacalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
isbakado aabaha nabadda waay gaarana soo dhowow
walaal macaane walle walle weligaa midaas horriciisa waa mid la yaab leh mhm
walle waad ka ceshay gobolka waqooyi bari
haye
dadka inay damiir laheen oo kenya xubinta ay ku lahaayeen ee marnaba ayna fiirinaynin waad aragtay hadda khayr baan ku rajaynayaa daadihinta sidaa nagu daadihinaysa sidaad maaragtay barnaamijkan qaymaha iyo qaayaha leh aa nagu soo saartay sidii maaragtay dhiirigelinta leh waan kala mahad celinayaa idaacadda sharafta leh saa idin aada iyo aad
marka koowaad qodob doodadka markaan gudagalo keenku gaari karnaa sidii hadda lagu tartami gobolka bartamaha ee nin walba ugu hangaltaa iyo go- madaxweyne ku-xigeenka markaan nahay annaga xubin north eastern way badan tahay waa siyelo waa garis waxa weye eastern oo maaragtay eh, maaragtay eh, mombasa go- intaasoo dhan hadday isku darsamaan oo muslimiinta intay isbahaystaan iyo gabdhaha xisbi hal eh oo islaam ku socdo oo maaragtay midnimo eh oo shaksiyad leh hadii lagu dhashado waa la gaari karaa halka asaga Mm.
laakiin gobolka waqooyi bari hadda aan ku nool nahay Mm.
xisbiga ayaan dhawa tala soo saaray kontonka sano kenya ay dhisnayna weligeed hal xisbiga samayn yeelan aada iyo aad
waxaan horta waxaa weye dagaalyari dadka anaga aan soo dooranayna ay keeni hayaan mhm
shacabka wax lagu eedayni ma leh maxaa yeele rag baa siyaasadda geynaa rag baa wadanka maaragtay yaa la loolamaa dad baa la rabaa maaragtay iyagaa la rabaa inay siyaasadda wadanka ay bartanka u galaan ay xisbi soo saaraan oo maaragtay oo midnimo iyo muwaafaqo leh oo aan nin iskale aan jirin
Mm.
oo nin lagu eedayn karana ayn jirin hadda bir ayaan dhaweytay xisbiga la soo saara waxaa le nin eh, kenyada kale kasoo jeedaa madax looga dhigay sax gobolka waqooyi bari indiyaasha kale way ka maqan yihiin mhm maxaa waxaanoo duldule leh maxaa muwaafaqa daradan maxay tahay waxaan isku- kor u socod la-aantan maxay tahay oo maarkan iskugu imaanayeen Mm.
eedda annaga waxaan dhabarka ka saaraynaa oo noo diiday inaan kenyaanka kale la qaybsano madaxda aan soo doorano waaye shacabka waa la hogaamiyaa maxaa yeele idaha riyaha hogaamiyaan Mhm.
maxaa yeele markay aroorayaan markii la raacayo laxa maa gadaal martaa mise rimaa- rimaa laxmaa hor martaa mise ri- eh, mise laxmaa hor wadaa riicad
riyacadkaa hor socdaan soo maaha aada iyo aad
siyaasadda shacabka shaqo kuma leh
way ku leedahay shacabka ha Waa- shacabka waxaa waye waa wax loo imaani oo mowqifkan baa wadana la dhihi oo markaa iyadee hadduu miro dhal leeyahayna lagu wada dhaqaaqay oo laga tashanayo oo laga tashanay mhm
laakiin shacabka somaalida saamudhihi walaal madaxweyne ku-xigeen ma u socdaa yaa yaqaana mhm
marka anigu waxaan leeyahay madaxda aan soo dooranne madax sharaf badan baan leenahay gobolka waqooyi bari Mm.
oo siyaasadda weliba ku duqoobeen qaarkood mhm oo rugu cadaayaa leh mhm
rag madax sare ka noqda wadanka kenya baa jira oo maaragtay aan madaxweyne ku-xigeenka waxyar ooga dhina inay gaaraan waktigii hore oo marka madaxweyne ku-xigeenka madaxweyne uu soo codsan jiray hadda waa laga tagay katiiban toban iyo tankee baa bedeshay hadda adigaa dooran hadda adigaa dooranaysaa
aniga hadda madaxweyne ku-xigeen waa la dooranayaa
mada- madaxweyne ku-xigeen waa la dooranayaaya Dhege- dhegeyso yuusuf bakadow aha
aniga waxaan dooranayaa ninka ma hadda la arkay oo nin madaxweyne oo muslim eh oo socda diida waa dharkiisa dar hore waxay muslimiinta ku dhufteen mhm
xisbigiisi lama xoojinin asaga naftiisa muusoo bixin oo muudhi waryaal sida mar baan kufnee hadda markan waan soconnaa gobolka boqooyi dar inuu imaado madaxdii oo dhan isku keeno wax diin laga absorti gobolka boqooyi dar wuu haystaa Mm.
abaarahan iyo dhib waxa keena waxaa baabuq xumada Mm.
iyo shacabkan uqdada isku qabo oo waxay kala galeen la kasayin Mm.
marka walaalow ma caane waxba hadalkeena kugu dheeraynine Mm.
madaxda gobolka waqooyi dar diin ha arstaan midnimo iyo muwaafaqo ay dhex soo dhisaan shacabka soo doortaan xoolo imaadaan markaas ayaa la gaari karaa midnimo lagu tartamo gobolka waqooyi bari madaxweyne ku-xigeen aad baad mahadsantahay gaarane aabaha nabadda
jasaakumullahu jazaa nabadda ha laga shaqeeyo ayaan leeyahay aad baad mahadsantahay dhegeystahaasi dhanka gaarso iga sooco uu mahadsan yahay qadka telefoonka dhegeystaha ugu dambeeya walaal soo dhow magacaaga wacalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu يا عبد الرزاق عبد الرشيد على عكار عبد الرشيد علي هاي
horta waxaan leeyahay madaxda marka u horeysa dee inay heerka ay raba inay gaaraan waa inay shacabkooda u naxariistaan اها
nin walba markuu dan leeyahay waa leeyahay markii ilaahay guraan alla garab qabto shacabkooda garab qabtaan shacabkooda aad bay ugu jiiftaan هي
heerka ay hadda ay raadinayaan inay heer ka sarreeya ay gaaraan dara marka horeysa shacabku waa inay gacmaha ee qabto shacabku waayo magaaladayda araabta ee hormata waa ayagaa shacabku u hordhig u waay اها
marka ninaan hadda shacabkiisa dalkiisa u naxariisan oo maanta dhibaatada halka ka tahay wax oogala qaban waaye mar uu dad uu leeyahay iska hortagaya see wax loola qaban امم
shacabku marka waa aad iyo aad bay u miijibaan inta artaba waxaa arta la doonay madaxdaana si artana madax kastoona qaymo le maanta way loogu jiraan dadku aanta orna way jiraan اها laakiin aad iyo aad ba dhaliilo badan looga tirsanaya ادي ادي marka waxaan leeyahay intii ay rabaan heerka ay gaaraan ay rabaan ay gaaraan ay rabaan marka hore waa inay shacabkooda dhulka ay ka qaadaan shacabkooda eebka meelaha u kala daasay maanta dhibaatada meesha taallo aan waxba ka qaban keenin wallahi aad baa uga xandan اها
marka waa wadna waa ku salaamaadiya idaacadda baraashigu aad iyo aad ugu wanaagsan aad noo soo taajinaysa maalin walba ilaahi khayr allah ku siiyo aad baad mahadsantahay dhegeystahaasi aad buu mahadsan yahay cabdirashiid cali dhadhaabi kasoo xeryaha qaxootiga aad buu mahadsan yahay dhegeystahaasi ayaa qadka telefoonka dhegeystaha u dambeeyay aad bay u mahadsan yihin dhegeystayaasha meel walba joogaan idaacadda star f m dhegeysta musiibada kale barnaamijka waqtigiisa ee la gaaray goor waxaa maqli doontaan barnaamijka madasha iyo xamdi gurey dhanka waxbarashada laakiin inta kore dhegeystayaasha waxaan uga tegaa sidaasi nabadgelyo aad baad mahadsantihiin sida quruxda badan fikirkiina aragtidiina dhammaan uga wada dhibateen inta kaga soo qayb qaatay inta aan ka soo qayb qaadanin iyo weliba kuwa markaasi jeclaa inay ka qayb qaataan laakiin waqtiga u saamixi waayey sidoo kale qadka telefoonka oo cariiri ah oo qaarkood markaasi u suurtagal weyse ama u suurtagelin weyse dhegeystayaal iyo weliba kuwa dhegeysanaya tan- ah, tan iyo markuu barnaamijka wada soo galay dhagta inoo raaricinaya dhegeysan barnaamijku xadaadina anigu ah yuusuf bakat jimco wanaagsan dhammaantiin xilli hore masaajka aan galno aan cibaadaysano sidoo kalena adkaartan ku dadaalna dhegeysan aan isku naxariisano aan isku gargaarno waxaan u mahadcelinaha dhegeystayaashii weliba dhegeystiyi barnaamijka noogu dahfaray ay ahayd qof dumar ah qof habeen ah aad bay ugu mahadsantahay waana canshuur waana faadumo canshuur nairobi dhanka iga soo wacday waana ku mahadsantahay sida quruxda badan barnaamijka noogu dahfurtay waana qofkii ugu horreeyay qof dumar ah waana qofkii ugu horreeyay barnaamijka ka qayb qaatay uguna iyo weliba maadama xabiiba Eh, mahadsantahay iyadana maxamed cabdulaahi dhanka madoogaasha iga soo wacay uu mahadsan yahay Ciise- ciise degaale masalani si qurux badan oo fikirka barnaamijka ay aragtida uga dhiibtay waana sida markaas mar weliba aan ka doonaya dhegeystayaasha aadan yarow asagana qadka telefoonka ayuu kaga qayb qaatay laba mar oo dhanka sareeda ayuu uga soo wacay iyo sidoo kale cali maxamed qadka telefoonka asaga ayaa ka go-ay uu iska jaray ee lacag uguma jirin qadka telefoonka uu ka baxay sidaas inuu ku tegey laakiin uu ku mahadsan yahay uu isku dayay inuu ka qayb qaato yuusuf daahir laba mar ayuu ka qayb qaatay gaariso ayuu ku sugan yahay dayib cali masalaani ayuu ku sugan yahay si wacan oo qurux badan ay uga qayb qaatay iyo weliba m m drisle dhadhaab ayuu ka- naga soo wacay fikirkiisa asagana uu ka dhibtay axmed maxamed raam ayuu ku- oo ku sugan yahay iyo weliba cumar cabdulaahi gaariso ayuu ku sugan yahay aadan maxamed gaariso ayuu ku su- masalaani ayuu ku sugan yahay dhanka gobolka waqooyibar gaariso asagana iyo weliba xabiiba mandheera aad bay u mahadsan tahay saaxiibta ee saaxiibadaha quruxda badan fikirkaada aragtida si ay uga dhiibteen iyo weliba aabbaha nabadda gaarana dhegeysihii markaasi kii ugu dambeey ka horreeyey asagana fikirkiisa aragtidiisa tusaale fara badan ayuu soo qaatay uu ku mahadsan yahay aabbaha nabadda cabdirashiid cali dhadhaab ayaad ku sugantaha saaxib adagana waa mahadsantaha dhammaan dhegeystayaasha aad bay u mahadsan yihiin sida quruxda badan fikirkooda aragtida saliimka ay uga dhiibteen iyo weliba sida aan iskula fahnay qodobka dooda saaka diiradana ku saarana dhegeystaan mahaboonta waqtigana ma la jooga waqtigii markaasi gobolka waqooyiga dalka ee madaxtinimo ku-xigeen ama qofka madaxweyne ku-xigeen ama markaasi lagu soo xulan laha ama laga soo xulan lahaa lagu soo xushan lahaa iyadoo madaxda ah, kuwooda markaas u hanqaltaagaya jagada ugu sare dalka ee ku- ee ku dulmareysanaan bartamaha dalka mana la joogaa in lagu tashado waqooyiga dalka miiskana wadaxajadka ay soo wada fiirsan shakhsiyaadka u tartamaya sida markaasi shacabka ay uga dhiidhin karaan arrinkan oo halkaasi mowqifka bar- een, markaasi uga- mowqifkooda hal uu u wada noqon lahaa dhegeystayaal aad bay u mahadsan yihiin dhegeystayaasha waa inuu isniinta hadduu ee baharaale ka noqdo dhegeystayaal isbuuca soo socdo inta kore waxay niga tahay sidaasi nabadgelya insha allah waan isku xiisi doonaa waan isdabi doonaa laakiin inta kore waxaan iga tagay sidoo kale ammaanada rabbi insha allah sidaas nabadgelyo salaamu ullahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatu shukran shakuuran shukran jaziila meel walbaa joogtaan bay bay mac asalaamu waana mahadsantihiin dhegeystayaal